الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة cinwaanka darsigeenna maanta waxa weeye alxayaatu alxaqiiqiya taasoo macnaheedu yahay nolosha dhabta ah nolosha dhabta ah iyo jidadka loo maro ama wasaa-isha lagu gaadho waxaan halkaa ka fahnay inay jirto nolol dhalanteed ah le-anna shay dhab ah haddii la sheego mid dhalanteedaa garab yaalla nolosha dhabta ah ee xaqiiqada ah ee biyankaba dhibcaanka ah noloshaas tiirar bay leedahay wasaa'il iyo jidad loo maray leedahay muhim marka waxaa ah in uu ruuxa muslimkaa ogaado ama ruuxa caqilka iyo caqliga leh sidii uu ku gaadhi lahaa noloshaa dhabta ah iyo jidkii uu u mari lahaa inta dhulka korkiisa joogta oo caqliga leh ama garashada leh kulligood hal ujeeddaa ka dhaxaysa hal taarged bay leeyihin taargetka ka wada dhexeeya waxa weeye mid kasta wuxuu raadinayaa nolol dhab ah ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado mid walba wuxuu raadinayaa oo u ordayaa intaas sideed ku gaadhaa nolol dhab ah oo degan oo nasiino iyo raaxo leh oo xasilooni leh dhibkan iyo tacabkan iyo murugtan iyo walbahaarkan iyo kadeedkan adduunyada kugu nagu haystana seed uga baxdaa arrinkaasi waa arrin ka dhexeeya bini aadamka oo dhan buu ka dhexeeya gaalku wuxuu doonayaa wuu ordayaa inuu gaadho nolol degan oo raaxo leh muslimkuna wuxuu u ordayaa nolol degan oo raaxo leh buu raadinaya laakiin jidkii loo mareeyey ayaa lagu kala gedisan yahay qaarna jidkii saxda ahaa bay heleen wabitaali noloshay dhabta ahayd bay gaadheen qaarna jidad ismoodsiis ah oo markaa iyaga uun la noqotay bay mareen wabitaali nolol ay ku khasaareen bay ku dhex jiraan haddaan tusaalayaal soo qaadanno dadka qaar ka mid ah waxay la noqotay nolosha xaqiiqada in lagu gaadhi karo adduunyada oo la ururiyo inaad adduunyo hesho xoolo dhigato guryo iyo maguurto yeelato accountiga wax kuugu jiraan gaadiid leedahay carruur leedahay taasaa waxay u qaateen in badani in lagu gaadhi karo nolosha raaxadeeda iyo xasil iyo deganaansho in lagu heli karo waa siday dadka intooda badan la tahay kuwaan iyagoo aakharo rumaysanayn oo gaalada ah ayaga taa unbay la tahay in badan oo aakharo rumaysan ayaga laftooda yacnii waxay u qaateen jidka lagu gaadhi karo raaxada iyo nolosha dhabtaa inay tahay inaad waxoogaa adduunyaa hesho laakiin way noqon weyday adduunya waa lagu gaadhi waayey deganaanshiya raaxo waa lagu gaadhi waayey midka raadinayana dhib buu ku raadinaya midka hayana dhibaatuu ku haya bal u fiirso marka ugu horrayseed raadinayso dhib iyo dhidid iyo rafaad iyo silic iyo yacni waxa weeyaan khatar badanood gashay ayay kugu soo gelaysaa war wax raaxa kugu soo gelaysa maaha markay ku soo gasho kuma aadan nasanin ayadii haddana xisaabinteedii ka warhaynteedii horumarinsaad ugu samayn lahayd oo u badin lahayd baad haddana ku mashquushay kaaga daranta waxa weeye walbahaar iyo murug badan waxaa kugu haya talow mustaqbalan maxay noqon doontaa maxay ku dambayn doontaa adiga laftaada amaa waxaanay dhib laguugu geystaa amaa xoolahan kadaata ada haysaay dhibaata uun ku timaadaayoo baaba'daa ka naf jecel nin xoolo hayaay cid kaleo dhan ka naf jecel marka ninkii hayay rafaad iyo dhib buu ku qabaa ha ahaatee waxaa laga yaabaa isaga oo haya haddana inay u suuroobi weydo sidii la rabay inuu isticmaalo cudurraa laga yaabaa inay ka suka maraan oo isaga oo milyaneeroo xoolo oo dhan adduun oo dhan loo dhiibay haddana in lagu ibtileeyo cudurro u suurtogelin waaya inuu waxoogaagii haystay xataa uu yacni intifaacsado adduunya marka lagu degi waa nin ka dhergay oo haddale waan dhergay oo adduunyo hadda waxa weeye waan ka soo noqday oo qalbigaygii waa xasilloon yahoo waa degay ma adarkaysa bal mar kasta oy kuu korodho oo shilin kuu kordho walbahaar iyo murug iyo macnaha waxa weeyaan qalbigaagoo mashquulsan iyo deganaansho la-aan unbay kuu kordhisaa macnahana waa macnaha rabbi subxaana wa tacala qur-aanka uu ku tilmaamaya falaa tucjibka amwaaluhum walaa wlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati addunya watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala nabigiisa ku yidhi waxba yayna ku cajabgelinin xoolahooda iyo caruurtoodu waxba yayna ku cajabgelinin waxba ha u bogin oo ha jeclaysanin wuxuu uun alla doonayaa subxaana wa tacaalaa xoolahoodaa iyo caruurtoodaa adduunka dhexdiisa in lagu cadaabo kadibna naftoodu ay baxdo ayaga oo gaalo ah wahum kaafiruun adduunyadii xoolihii iyo caruurtii baa rabbi wuxuu ka dhigay inay cadaab u tahay dadkaan allah rumaysanaya subxana wa tacala say cadaab ugu tahay cadaab waxay ugu tahay raadinteediina waa ku cadaaban yihin hadhow markay helaanna ilaalinteedii bay ku cadaaban yihiin qalbigoodiina wax deeqayo xasilinaya ma aha waxay ka dhergayaan ma aho yacni adduunyo lagama dhergo oo nabigeenna sal lla lay waslam waa ka xadiiska saxiixa ku odhanaya manuumaani laa yashbacaan laba ma dheragta buu nabi yuhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh taalibu ddunyaa wa taalibu alcilmi buu nabi yuhi sal lla lay waslam ninka adduunyo raadinaya weligii kama dhergo ninka cilmiga shareecada raadinayana isaguna ma dherga buu rasuulku yuhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh ka xadiiska kale saxiixa nabigu ku ohanaya sal lla lay wasalam low kaana libni aadama waadiyaani labtaqaa haalian haddii ibni aadamka uu lahaan lahaa oo la siin lahaa laba tog oo dahab ah sida riwaayo kale kusoo aroortay laba tog oo dahaba haddii la siin lahaa mid saddexaad buu raadin lahaa mid saddexda haddii la siiyana mid afraad buu raadin lahaa walan yamla'a fama bna aadama ila turaab buu nabi uri sal lla lay waslam wa fii riwaaya walan yamla'a jawfa bna aadama ila turaab ibni aadamka calooshiisa iyo afkiisa carro unbaa buuxin karta saas daraaddeed intaa ordaysay raadinaysa cimrigoodii ku dhammaystay raadinteeda deganaanshiya raaxa mayna ku gaadhin ayagoo silicsan rafaadsan dhibaataysan nasiino waayey unbay dhaafayaan adduunyada ka tegayaan weligoodna ka dhargi maayaan nolosha xaqiiqigaa marka adduunyo qaar baa mooday in lagu gaari karo laakiin waxay noqotay taasi dhalanteed bay noqotay wax xaqiiqaa ma ah ayb waa midda hadda maalan dad badan ka dhaadhacsan oo dad badani waxay isleeyihiin malaha haddaad waxoogaa kuusa heli lahayd ood adduunyada ka heli lahayd waabaad nasan lahaydba waad iska nasan lahayd laakiin nasiina ma taallo lagu nasan waayo meel kasta oo tagto waxunbaa ka dhiman meel kastooo tagto waxbaa ka dhiman halkanaad timaadeen waxaa la islahaa malaha haddaad yurub meel uun ka gaadho taqriiban waxa weeye adiyo yacni murug iyo walbahaar iyo gaajo iyo rafaadiya waad isdaynaysaan khayaal noocaasoo kalea ku jira dadku markay meeshaan imaanayeen meeshanaa la yimid wixii la filayay waxaan ahayn baa loogu yimid waa la qaxay haddana meel kalaa loo qaxay ingiriiskaa loo qaxay mar norway baa loo qaxay mar australia loo qaxay intii qaxee la sameeyey meellaba waa loogu tegi waayo nolol degan nolol xaqiiqi oo la raadinayo dadku raad goobahayaan meella loogu tegi waa loona tegi maayo xaqiiqo wey leanna ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu qoray in aan adduunyadan korkeeda wax kastoo lagugu siiyaba adduunyo laguma gaadho xasilooni iyo raaxo laguma gaadho xataa haddii gacanta lagu geliyo ku deeqi mayso kuna dejin mayso raaxana ku heli mayso bal dhib iyo kadeed unbay kuu siyaadinaysa dadka qaarkood waxay is yidhaahdeen wasiilada lagu gaadhi karo raaxada iyo nolosha dhabta ah waxay is yidhaahdeen waa inaad magac yeelato shuhra inaad magac yeelatood caan baxdo markaasaa waxaad arkaysaa intaasoo jid buu u marayaa siduu caan u noqon laha la yaqaano dad baa waxay u dhimanayaan joornaalku inuu qoro telefishinka in laga arko yacni wax weeyaan inuu magac yeesho oo la sheeg sheego intaasay moodayaan hadday helaan inay malaha wax weye raaxo iyo deganaansho gaadhayaan hayadana waa khayaali wey waa wax macnaa wax dhalanteeda waxba ka jirin dadka qaar bay la noqotay hadday kursi ku fadhiistaan oo madax noqdaan oy dadka u taliyaan inay malaha degi lahaayeen oo raaxo gaadhi lahaayeen saas daradeed waa arkaysaa geed gaaban iyo geed dheer waxay u fuulahayaan sidii uunuu kursi ku gaadhi lahaa oo dad uu madaxa uga istaagi lahaa oo amarkiisa iyo taladiisa loo qaadan lahaa intaasay qaarkood moodayaan inay ku gaadhayaan noloshii la rabay iyo raaxadii iyo xasiloonidii iyo noloshii xaqiiqiga ahayd laakiin iyadana haba yaraatee wax lagu gaadhaayo ma ay jirto noloshaad doonaysa ku gaadhi maysa kursi ku fadhiisatay amarkaagiina la qaaday ciidamo iyo dowladna garabkaaga oroday laakiin maxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya natiijo ah in macnaha wax weeyaan yacni cabsidu kugu kordho deganaansho la-aansuhu kugu kordho yacni waxa weye noloshii raaxa aadan ka gaadhin akhiiranna marka dambe adoo eedaysanaa inaad ka dhex baxdo tii ilaahayna kuu dambayso subxana wa tacala kursi iyo boqortooyo iyo madaxnimo iyadana lagu gaadhi maayo xasilooni lagu gaadhi maayo laakiin dad bay la noqotay qaar baa waxay ka gashay noloshii xaqiiqiga ahayd raadinteedu waxay ka gashay in ay waxyaalaha maandooriyaha galaan inay isticmaalaan maalan mukhadiraadka yacni waxa weeyaan naftii baa la silicsan wuxuu raadinayaa waxoogaa maaragtay inuu ismaaweeliyo naftan taata iyo dhibkan ka taata adduunyadu macnaha waxa weeye uu ismoogeysiiyo markaasa waxaad arkaysaa wuxuu galayaa daroogadu galaya qaad buu cunayaa yacni khamruu cabbayaa xashiish buu isticmaalayaa sababtu maxay tahay sababtu waxa weye noloshii baa u khadhaadhaatay noloshan khadhaadh buu doonayaa saacado inuu ka maqnaado wakhtigaas uu garaadkiisu maqan yahay ayuu doonayaa inuu waxoogaa iskaga khafiifiyo yacni wadcigii iyo dhibkii ay lahayd nolosha uu ku noolyay haddaad aragto ruux yacni waxa weeye maandooriye iyo mukhadiraad iyo daroogo iyo galay haddaad aragto waxaa geliyey noloshiibaa u dhadhami weyday oo uu macaan iyo dhadhan ka waayay markaasay halkan ka gasho wuxuu is yidhi wallahi meeshaanaad waxoogaa xasilooniya ku gaadhaysa daqiiqadaha marka waxoogaa maankiisu maqan yahay oo uusan ilmo ka fikiraynin xoolo ka fikiraynin wax walba uu ka maqan yahay oo sarqaansan yahay saacadahaasuu waxoogaa wuxuu iska dhigayaa sidii wax nasan oo kaleeto marka taana lagu gaadhi waa taana ayadana lagu gaadhi waa wax lagu heli kara ma ah ayib xaqiiqadu waxay tahay marka nolosha xaqiiqiga ee dhabtaa iyo xasiloonidii raaxada iyo nasiinadu xaggay ku jirtaa waa jawhar luntay wey jawhar luntay oo si walba inta loo baadi goobay lala yahay xoolaa laga raadiyey laga soo waa mukhadiraad baa laga raadiyey laga soo waa magac baa laga waayey laga soo laga raadiyey laga soo waa kursi baa laga raadiyey laga soo waa xagay ku jirtaa marka su-aasha isweydiinta le waxay tahay waxaan rabaa inaan adduunka nasto inaan raaxaystana waa rabaa inaan degana waa rabaa bal ii tilmaan sababteen ku gaadhi karaa taaway midda markaan doonayno waxoogaa inaan isdul taagno oo aan tilmaanno asbaabta dhabtaa ee ruux hadduu la yimaado noloshani ay u macaanaanayso raaxa uu ka gaadhayo wax bedel ka noqon karana ma jiro wax bedel ka noqon karoo ayaga lagu bedelan karana ma ay jirto xaqiiqadu waxay tahay marka waxa aan soo sheegnay oo dhan waxba kaa deeqi maayo oonka ku haya gaajada ku haysa rafaadka ku haya daalka ku haya waxba kaagama qaban karaan inay uun kugu sii kordhiyaan mooye waxba kaagama tiri karaan laakiin jid kale ayaa loo maraa nolosha dhabta ah raadinteeda nolosha xaqiiqiga iyo raaxada adduunyada iyo aakharaba jid loo maraa jirta asbaab lagu helaana jirta asbaabtaa waxaa kow ka ah aliimaanu biاllahi tabaaraka wa tacaala wa bikulli maa yajibu aliimaanu bih allah inaad rumayso subxaana wa tacaala wax kasta oo inaad rumayso lagugu waajibiyeyna inaad rumayso shay kastoo alla ku amray inaad rumaysona waa inaad rumayso waxaa ugu weyn allah subxaana wa tacaala malaa'igtiisa kutubtuu soo dejiyey rusushuu soo diray yacni waxa weeyaan inaad rumayso ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu rume uu ku yidhi inaad rumaysaay waa shayga koobaad ama waa tiirka koobaad ee lagu gaarhi karo nolosha xaqiiqiga nolosha dhabtaa midda lagu gaarhi karo nolosha dhabta ah saas daraaddeed nolol dhab ah waxaa haya oo xaqiiqiyo raaxa la ruuxi ilahay rumaysan subxana wa tacala ruuxii iimaankaasi ka maqan yahay wax kasta oo gacantiisa ku jira nolol dhaba ma gaadhi karo noloshaa macaankeeda ma heli karo macnaha waxaa ku tusaya aayado qur-aanka ka mid iyo xadiista nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala afaman kaana maytan faaxyaynaa wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi اظulumaati laysa bikhaarijin minha war cid bakti ahaa bakti buu ahaa maytan faaxyaynaahu markaasaan noolaynay bu rabbi yidhi subxana wa tacala markaan noolaynana waxaanu u yeelnay nuurkii iyo iftiinkii uu dadka dhexdiisa ku socon lahaa kaas iyo ma isku midbaa mid weli bakti ah mugdiyaalna ku dhex jira labadaasaa la ysgarab dhigaya mid markii hore bakti ahaa nolol iyo naf la geliyey markii nolol la geliyey oo noole laga dhigay ayaa waxaa loo dhiibay iftiinkii uu wax ku kala arki lahaa kaasi waa mid ka la garab dhigaya waxa weeye weli waa bakti nafi kuma jirto haddana naf la-aanta iyo baktinimada waxaa u dheer mugdiyo ayuu ku dhex jiraa labadaasi ma siman yihiin ma isku midba maya isku mid maa yaa waaya midka baktiga ahaa ee allah nooleeyey waa ruuxii gaal ahaa ee allah qalbigiisa iimaan geliyey noloshanna waa nolosha quluubta waa xayaatuliimaan iimaanka noloshiisa waaya waa nolol khaas ma aha nolosha naflayd oo dhan ku jirta maaha ee xoolaha ku jirta ee xayawaanaadka ku jirta ee bini aadamka ku jirta ee jinka ku jirta maaha ee malaa'igta ku jirta ma aha nolosha noocaasa lagama hadlayo nolosha laga hadlayaayo waa nolol khaasa oo waxa weeyaan waa nolosha iimaanka wey nolosha iimaanka oo quluubta ilaahay subxaana wa tacaala uu nooleeyo noloshaa wey midda laga hadlayo inuu macnuhu saas yahayna aayadda kale qur-aankaa buu rabbi ku caddeeyey subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum war dadka iimaanka lehee allah rumeeyayow yeela alle iyo rasuulkiisa markuu rasuulku idinku yeedho wax uu idinku noolaynayo maxay tahay waxa rasuulku nagu noolaynayo noogu yeedhayo wuxuu noogu yeedhayaa ilaahay waxyigiisa subxana wa tacala allah waxyigiisa soo degay baa wuxuu yahay midka quluubtana nooleeya quluubtana nuuriyo iftiimiya nolosha dhabtae xaqiiqigana lagu gaadho wey nolosha dhabta ah waana midda rabbi subxaana wa tacaala uu ugu tilmaamay gaalada in ay yihiin inay bakti yihiin inay bakti yihiin innaka laa tusmicu lmawta kuwa baktigaa wax ma maqashiin kartid baa lii nabiga sal lla ly waslam maxaa mawtaa loo yidhi gaalada waaba kanoo waxbay dhisahayaan teknolojiyaddii taqadumkaad aragteen bay sameeyeen yacni wax weeyaan intaa waa fikirhayaan maxaa loo yidhi waa bakti lianna quluubtoodaa bakti ah ruuxdoodiibaa meyd ah waxay mayd la tahay maadadii noolayn lahayd baan weli gelin maaddaa quluubta noolaysa oo ruuxda noolaysa maadada ruuxda noolaysa waa ilaahay waxyigiisa oo aliyo allo oo la rumeeyo subxana wa tacala wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala liimaan allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahy nebi maxamedow saasaanu kugu waxyoonnay nuur iyo iftiin amarkanaga ka mid a iftiin baa lagu magacaabay iftiinku waa waxyiga waxyigu wuxuu nooleeyaa quluubta quluubta ayuu iftiimiyaa quluubta ayuu ka saaraa waxa la yidhaahdo maydnimada iyo baktinimaduu ka saaraayo nolol geliya haddii marka ayna noloshaas aadan helin haba yaraatee noloshan adduunyadu kuu macaanaan mayso nolosha iimaanka iyo qalbiga ayaa waxay tahay midda koosaarta ama macaanaysa noloshan adduunyada taa iimaanka haddaadan helin noloshan adduunyada haba yaraatee kuu macaanaan mayso kuuna dhadhami mayso maxaa yeelay shaygii macaanayn lahaa ayaa meesha ka maqan allahna subxaana wa tacaala yani waxa weye iska leeyahay yani rumayntiisa w sideedabana walaalayaal bini aadamka oo idinka arkayoo laba qaybood buu ka kooban yahay jidhka iyo ruuxda jidhku wuxuu u baahan yahay waxyaabo asaasi u ah noloshiisa oo la-aantood uusan noolaan karin jidhku hadduusan cunto helin oo cabitaan helin oo hoy helin oo meeshuu shahwada ku gudan lahaa uusan helin jidhku waa dhibaatoonaya dhib buu dareemaya ruuxduna sidoo kaleeta waxyaalo waxaa jira haddaynan helin ama ay dhibaatoonayso ama ay dhimanayso cuntay leedahay cabitaan bay leedahay hoy bay leedahay waxyaabo waxaa jira ixtiyaajaad ay u baahantahy ruuxdu maxay u baahan tahay ruuxdu ilaahay waxyigiisay u baahantahy allah inay ku xidhantay u baahantahy allah subxaana wa tacala raalligelintiisay u baahantay allah subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo weynankiisa in ay qalbiga gashay ruuxdu u baahantay ruuxda taasaa noolaysa ruuxu hadday ruuxdiisu noolaato yacni waxa weeyaan waa noolya hadday ruuxdiisi iyo qalbigiisu dhintana waa bakti xooluhuu dooni ha hayo hantiduu dooni ha yeesho haba yaraatee noloshan una dhadhami mayso macaal iyo raaxana ka gaadhi maayo waataad garan kartaan sirteeda rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh isaga oo noloshiisa saddex bilood oo isku xigta aan gurigiisa dab laga shidayn oo gaajadu heerkii ka gaadhimo marka qaarkood caloosha dhagax ku xidhan jiray ayaa haddana rasuulku sal alay wasalam iyo saxaabadiisu noloshii adduunyada soo marta tii ugu qiimo badnayd bay noolaayeen limaada lianna qalbigoodaa waxaa ka buuxay allah iimaan rumayn ayay ilah rumeeyeen subxana wa tacala mar walboo iimaankaagu kordho ilan iimaanku waa siyaadaa waana nusqaamaayo waa isdhimaa mar walboo iimaankaagu kordho adduunyadina yacni waxa weeyaan raaxaa dareemaysa mar walboo iimaankaagu isdhimo hoos u dhaco waxaa kugu badanaya walwalka iyo walbahaarka iyo kadeedka iyo raaxa la-aanta iyo nasiilo la-aanta kugu dhalanaysa kugu badanaysa ilaa heer waxaa laga yaabaa marka dambe inaad gaadhaba inaad waalli kugu dhacdo inay waalli kugu dhacdo maalan waxa weye aada maankaagiiba weydaba culayska ku saaran daraaddii marka noloshani waxaa koosaar iyo macaan u oo macaaneeya waa allah oo la rumeeya subxana wa tacala isaga asaas u ah qodobkaas ayaa wuxuu yahay qodobka tirdhaxaadka u ah waa ka rasuulkeenu ku tilmaamay salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka bukhaari iyo keyrkii ay wariyeen min xadiidi anas nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh halaathun man kunna fiihi wajada bihinna xalaawata aliimaan saddex arrimood ruuxii dhexdiisa ay yihiinoo laga helo saddex arrimood ruuxii laga helo wuxuu helaa iimaanka macaankiisa iimaanka macaankiisa haddaad dhadhansato noloshani waa ku macaananaysa iimaanka macaankiisuu helaa saddexdaa haddii laga helo buu nebi uri salawatu rabbi waslamu caleyh waa saddexdee an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahumaa wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah wa an yakraha an yacuuda fi lkufri kama yakrahu an yuqdafa fi nnaari buu nebi uri salawatu rabbi waslamu caleyh qodobka koowaadi waxa weeye waa inuu allah iyo rasuulkiisa ka jeclaado wixii ka soo hadhay waa kamaalu liimaan wey waa kamaalu liimaan iimaankii dhammaystirankiisa way maxaa nabigu sal ly wasalam waa ka odhanaya yacni iimaanka guntimihiisa ama sidooyinkiisa waxaa ugu adag inuu ruuxu allaha dartii wax u naco allah dartiina wax u jeclaado marka waa inaad allaah iyo rasuulkiisa aad jeclaato jacaylkooduna uu kaala weynaado wixii iyaga ka soo hadhay maxaa ka soo hadhay xoolaha ka soo hadhay carruurtaadaa ka soo hadhay gurigaagaa ka soo hadhay xataa naftaada ka soo hadhay naftaada xataa waa inaad allah iyo rasuulkiisa ka jeceshay qodobkaa ma heli karta haddaad qodobkaa hayso nolosha macaankeeda waad heli haddiise laakiin ay waxyaabahan kale kaala macay kaad ka jeceshahay allah iyo rasuulkiisa weli noloshu kuu dhadhami mayso qodobka labaadi waxa weeye wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah ruuxa aad jeclaanaysa waa inaad allah dartii u jeclaato kaad nacaysana waa inaad ilaahay dartii u nacdo uma jeclaanaysid calashaani waad wada dhalateen uma jeclaanaysid calashaani isku xisbi baa tihiin uma jeclaanaysid calashaani reer wada ree isku reer baa tihiin uma jeclaanaysid calashaani masaalix iyo danaa kuugu jirto waxbaad ka helaysaa laakiin waxaad u jeclaanaysaa allaha dartii baad u jeclaanaysaa subxana wa tacala kanna waxaad u nacaysaa ilaahay dartii baad u nacaysaa miyaad haysaa qodobkaa isaga maya haddaadan haynin waa waxaa noloshu la qadhaadhah waa waxaan la kadeedannahay oo mashriq iyo maqrib intaan ka dhacnay haba yaraatee baasha macaankeedii aan kusoo bixi laanahay waa inaad allaah dartii uu dadka isku kiin xidho alla dartiina ay idinkala goyso maxaad ruuxan u jeceshahay ilaahay buu jecelyahy diinta ilaahay buu ku dadaalaa waa ruux saalixa wuu akhlaaq fiican yahy yacni taasaan u jecel hebel maxaad u nacday waxaan u nacay waa ruuxun ilaahay xadhigiisii buu gooyey ilaahay buu ka fogayay saasaan u necba haddii aad qodobkaa hesho waa qodobka labaad oo iimaanka macaankiisa aad ku gaadhi qodobka saddexaadi waxa weeye waa in gaalnimada aad u nacdo kufriga iyo mabaadi'da khaldan waa inaad u nacdo sida aad u necab tahay in dab lagugu rido dab holcaya in lagugu rido seed u nacabta nacaybka ugu dambeeyaad necabta wax aad kala haysato waxaa ugu badan in jirkaaga la gubo oo dab lagugu rido sidaasoo kale heerkaas heer gaadhsiisan waa inaad u nacdo gaalnimada iyo kufriga iyo gaalada waa inaad u nacdo macnaha waxaa laga wadaa wax kasta oo mabda' khaldan oo shareecada khilaafsan waa inay agtaada ay ka khadhaadhaadaan oo qalbigaagu kara haysto calaa aqali taqdiir haddaad waxba ka qaban karin kufrigii aad nacdo mabaadidii khaldanaa aad nacdo yacni gaaladii mujtamacoodii aad nacdo dhulkoodii aad nacdo deegaankooda aad nacdo yacni waxa weeyaan nacaybkaasi qalbigaaga markuu ku samaysmo ku abuurmo waa iimaan maxaa yeel rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala faman yakfur biاltaaquuti wa yu'min biاllah alkufru biاltaaquut iimaankuu ka mid yahy bal rukniga hore ee iimaanka waxa weeye alkufru biاltaaquut mabaadida khaldan iyo kufriga inuu ruuxu naco weliba karaahiyadiisi iyo nacaybkaagu waa inuu gaadho heerka ugu dambeeya inuu ka gaadho la doonaya arrimahaas haddii aad hesho oo ruuxa laga helo iimaanka macaankiisuu helaa buu nabigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh iimaankii baa u dhadhamaya iimaanka macaankiisa markaad heshana macnaheedu waxa weeye rabbi daacaadkiisaa kuu dhadhamaya noloshiibaa kuu macaanaanaysa nolol xaqiiqiyaad gaadhaysaa middan dhayalka ahee dhalanteedka ee dhaandabangaalaha waad ka baxaysa waxaan dhalanteedkay hadda aad ku rafaadsan tahay nolol ka qiimo badan baad u gudbaysaa saasaa macnaha laynoo sheegaya walaalayaal marka kow tiirka koobaad waa in uu ruuxu ku dadaalo siduu iimaankiisa u kobcin lahaa maxaa yeelay mar walbo iimaankaaga uu graafkiisu kor noqdo uu kor aado mar walba oo noloshu raaxo aad dareento mar walbo iimaankaagu hoos u dhacana waxaa ku soo gelaya intaasoo mawjadood oo murug iyo walbahaar iyo kadeed iyo rafaad ilaa marka dambe aad waalataba ood isla hadasho marka iimaanka in lagu dadaaliyo asbaabta iimaanka waa tiirka koobaad waadna garan kartaano iimaanka waxaynu nidhi qalbiga ayuu islaaxiyaa iimaanku qalbiguu nooleeyaa qalbigu hadduu noolaadana yacni waxa weeye oo uu qalbigu raaxa dareemo deganaansho dareemo noloshu way deganta xarunta jidhka bini aadamka laga maamulo waa qalbiga qalbigu kolba xaaladda uu dareemaya baa bini aadamka xaaladiisa ah qalbiga ayaa wuxuu yahay sida macnaha waxa weye xadiiska nebiga ku cad sal alla lay wasalam alaa wa ina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbu buu naburi sal ly waslam yacni jidhka bini aadamka waxaa ku dhex jira buu naburi sal ly waslam cad yar mudqa waa cad yaroo hal mar afka la gelin karo cad yar oo saaftinoo afka la gelin karo cadkaa yarkaa hadduu hagaago jidhka intiisa kaleo dhanna waa hagaagaya hadduu cadkaa yarkii xumaado jidhka intiisa kalena waa xumaanaya cadkaasi maxaa hagaajiya iimaan allah oo la rumeeyaa hagaajiya cadkaa hadduu hagaago noloshaada oo dhan waa hagaagsan tahay qalbigii hadduu hagaago xubnihii waa hagaagsan yahay noloshaadii waa hagaagsan tahay laakiin qalbigii hadduu hallaabo oo qalbigii xumaado oo qalbigii dhinto oo aad macnaha waxa weeyaan iimaan aad u weydaayay taa macnaheedu waxa weeyaan wax kaloo kuu fayoobaanaya ma jiro saas daraaddeed tiirka koobaad waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala oo la rumeeye iyo iimaanka wey waa midda runtii waxa weeyaan ay gaaladu maanta layihiin gaaladu ay la'yihiin kuwa soo islaamoo diinta islaamka soo galaana runtii markaad la sheekaysato aad dareemaysaa in ay kala saari karaan jaahiliyada markay ku sugnaayeen khadhaadhkii iyo markay soo islaameen macaankay heleen kuwaasaa dareemi karaan kuwaasaa dareemi karaan li'anna sidiidaba shayga waxaa lagu dareemaa lidkiisa markaad fiiriso lidkiisa markay shayga ka soo horjeeda aad aragto ayaa shayga la gartaa macaanka waxaa la gartaa inuu macaan yahay markaad khadhaadh aragto khadhaadh markaad aragtaa macaanku macaan kuu noqdaa laakiin weligaa haddaad uun macaan ku dhex jirto macaan ku dhex jirto khadhaadhba aadan aragba maba taqaanidba macaan wuxuu yahayba dadkan jaahiliyadiiyo kufriga soo maray ee ilaahay islaamnimada waafajiyey baa garanaya islaamnimada iyo iimaanku macaankuu leehy laakiin innagu xaalkeennu waxa weeye midii cumar ibnu khataab radi allahu canhu uu sheegayo sayunqadu cura alislaami curwatan curwa idaa nasha'a fiihi man laa yacrifu aljaahiliya buui islaamka yacnii guntin guntin baa loo furi buuhi waa goorma waa marka ay ku dhex barbaaraan dad aan garanaynin jaahiliyadii garanayn dad aan kufriga xumaantiisa garanayn dad aan jaahiliyada iyo khadhaarhkay leedahay garanayn dadkaasi markay ku dhex barbaaraan markaasaa islaamka loo yaabaa buu leehay innaga wayna kan ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala waxaynu ku bulsho islaamaynu ku dhex dhalannay qoysas muslimaynu ku dhex dhalannay iimaankaynu intaan kula soo ekaanay ku dhex jirka aan ku dhex jirnay ayaa waxaad moodaa in badan inaysan inoo muuqanin macaanka iyo wanaagga uu iimaanku leeyahay laakiin shayga markii la waayo ayaa la dareemaa qiimuhu kugu fadhiyay shayga markii la waayo maalan caafimaadka inuu qiimo leeyahay waxaad dareentaa markii cudur kugu dhaco xooluhu qiimahay ku fadhiyeen waxaad dareentaa markuu faqri kugu dhaco xaaska qiimuhuu leeyahay waxaad dareentaa markaad xaas la-aan kugu dhacdo shayda sideedaba nicmada waxaa la dareemaa markay ku dhaafto marka iimaankan ilaahay ina siiyeen intan kula soo ekaanay ayaa runtii waxaad moodaa in aynaan aadba u garanaynin macaanka iyo qiimaha uu ku fadhiyo ama nolosheenna ugu fadhiyo aadba inayna u dareensanayn qodob waa qodobkaas qodobka labaadii waxa weeye ee nolosha xaqiiqigaa lagu gaari karayo alcilmu sharci inuu ruuxu aqoon u leeyahay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh inuu ruuxu isku taxallujiyo barashada kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh waajibaadkii ilaahay saaray laa ilaaha ila allah macnaheeda arkaanteeda shuruudeeda salaadiiyo qaabkii loo tukan lahaa sakadiiyo qaabkii loo gudan lahaa soonkiiyo qaabkii loo soomi lahaa xajkiiyo acmaashiisii allah maxaa kuu dhowaynaya maxaase kaa fogaynaya ruuxu markuu barto oo aqoon u yeesho shaki ma laha waxay siinaysaa aqoontaa iyo barashadaa diintu waxay siinaysaa deganaansho iyo raaxay siinaysaa waana midda keentay in ay culimmada islaamka rag ka mid ah noloshoodii ay ku qaataan ayagoon guursanin oon ilmo dhalin oon tabcanin ay ku qaataan uun cilmi sidii ama ay u qorahayeen ama cilmi u siyaasanayeen ismaba ogaba alxaafid ibnu kaiir caleyh raxmatullah markuu jaamiculmasaaniidka qorayay mihaal cajiiba wey jaamiculmasaaniidka markuu qorayay faynuus buu ku qori jiray faynuus ma jirin nalkan iyo waxan ma jirin faynuus baa u daarnaan jiray oo ku qori jiray siduu u qoray u qoray u qoray buu ku indhabeelay markaasuu wuxuu leeyahay ma aanan ka zuulin inaan qorayo ilaa indhahayga ay tageen oo araggaygi tegay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmatullah ma guursanin alimaamu nawowi ma guursanin maxaa guurka iyo raaxadiisii u diiday bay idinla tahay raaxo ka qiimo badan bay ku jiraan shay waxay ku dhex jiraan aan guur iyo ilmo iyo adduunyo iyo tabac iyo xoole iyo waxba la ahayn bal rag baa xoolihii awowyadood iyo aabbayaashood ay ka dhaxleen intay bixiyeen oo infaaqiyeen bay waxoogaa cilmiya ku iibsadeen limaadaa lianna qiimaha uu cilmiga diinta iyo barashada diintu ay ugu fadhido noloshaadan adduunyada intaan aakharaba la gaadhin wax kaloo ugu fadhiya ma jiro saas ruuxa aqoonta leh runtii waxa weeyaan wuxuu gaadhayaa deganaansho iyo raaxa iyo nolol xaqiiqiyuu gaadhaya laakiin haddaad jaahil tahay oo allihii ku abuurtayba aadan garanayn oo aadan garanaynin noloshan aad ku nooshahay qiimahay leedahay oo aadan garanaynin nolosha kaa dambaysiyeeda degmada dambe qiimahay ku fadhido oo aadan garanaynin rabbiga raalligelintiisa jidka loo maro hadda markaasi waxa weeyaan wax badan baa kaa khaldan wabitaali nolol xaqiiqiya ma haysid nolol xaqiiqa ah ma aad haysid waxaa ka mid a walaalayaal qodobada muhimka ah oo lagu gaadho nolosha xaqiiqiga lagu gaadho alcamalu asaalix waalcibaada inuu ruuxu isku mashquuliyo allah subxaana wa tacaala caabudidiisa iyo camal saalix ah kolba inta ay cibaadadaadu dhan tahay bay raaxadaaduna dhan tahay kolba inta aad ka fog tahay ilaahay caabudidiisana kadeed iyo rafaad iyo dhibbay kuu tahay kolba intaad u jirto unbaa wanaaggu kuu jira raaxada iyo deganaanshuhu kuu jira allah subxaana wa tacaala arrintaa wuxuu ku tilmaamay aayado qur-aanka ka mid a man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun ruuxii camal saalixa sameeya ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado isaga oo mu'min ah nolol wanaagsan baan noolaynaynaa buu rabbi yidhi subxana wa tacaala waa adduunyada aakhare aaway walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun aakhare markay tagaanna wixii ay adduunka samayn jireen kii ugu fiicnaa baa loogu abaalgudaya macnaheedu waxa weeyaan raaxo adduunyo iyo deganaansho adduunyo iyo kii aakharo oo isku xidhan labadaasaa la ysugu daraya liibaan adduunyada ay liibaana iyo aakharo ay liibaana maxay ku gaadheen man camila saalixan min dakarin aw unthaa huwa mu'min aliimaan waalcamalu saalix camalka saalix waxaa la yidhaahdaa siday culimmadu taqriirinayaan camalku wuxuu saalix noqdaa inaad ilaahay dartii ula jeeddo subxana wa tacala oo dadan kale ka lahay ha lagu ammaano ha lagu sheego waxoogaa aad ku heshid dan kama lihid danta aad ka leedahay ilahay raalligeli wey shardiga labaadna camalkan aad samaynayso waxaa laga soo gaadhay nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh hadyigii nebigu ku sugan yahay oo nin kale jeebkiisa kalama imaanin adiguna jeebkaaga maada kala imaanin bidca ma aha ee sunnadii nebi maxamed baa lagu hayaa inuu qaabkan u cibaadaysan jiray rasuulku salawatu rabbi waslamu caleyh marka qaabkiina markaad iska saxdo sunnada nebiga waafajiso niyadaadiiyo qasadkaagana aad saxdood ilaahay dartii ula jeedo markaasaa camalka saalix la yidhahda camalkaasi ruuxii saa ula yimaadaa iimaanna leh nolol wanaagsan baan noolaynaynaa buu ley ibnu kathiir caleyh raxmatullahi wuxuu leey waxaa laga wadaa allah baa qalbigiisa dejinaya subxana wa tacaala allah baa qalbigiisa wuxuu gelinayaa nolol allah baa qalbigiisa wuxuu gelinayaa xasilooni iyo raaxu gelinaya nolosha dayibkaa ee la noolaynayo middaa iyadaa macnaha lagama wado xoolo badan baa la siinaya macnaha lagama wado hanti badan buu helaya maxaa yeelay hanti badan iyo xoolo badan raaxa kama dhalato nolol dayibina kama dhalato nolosha dayibkaa waxay ka dhalataa yacni qalbigaaga qalbigana waxaa dejiya camalkaa saalixa baa dejiya rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddaad noloshiisii dib u fiirisaan waad la yaabisan meeshaan inagu ka raadinayno nolosha ka raadinayno meel aan ahayn buu ka raadin jiray nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh xadiid saxiixa nabigu wuxuu ku leeyahy oo ka sugan xubiba ilaya min dunyaakum annisaau waatiib wa jucilat quratu caynii fi salaa buu nabi yuhi salawatu rabbi waslamu caleyh adduunyadiinna waxaa layga jeclaysiiyey laba dumarka iyo waxyaabaha ududgoon buu nabi yuhi salawatu rabbi waslamu caleyh labadaas oo dunyadiinna adduunyada waxaad ku haysataan labadaasaan jeclahay buu nabi yuhi sal ly slam wa jucilat quratu caynii fi salaa ilqabowsigayga iyo raaxadaydana waxaa la yeelay salaada dhexeeda buu nabi yuhi salawatu rabbi waslamu caleyh xaggee buu ku raaxaysan jiray markuu salaada ku jiro oo rabbigii is-hortaago markaa rabbigii uu hortaagan yahay raaxada qalbigiisu uu dareemayo haba yaraatee xaalad kale ma dareemi jira raaxada inagu markaynu dareenno yacni waxa weeye waxoogaaga aynu dareemayna iska dhalanteedka ah marka waxoogaa raashiinana haysato waxoogaa xala xoolana haysato midda aan dareemayna mid qiibale ma ah laakiin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu raaxo iyo nasiino dareemi jiray iyo xasilooni markuu salaada dhexeeda ku jira salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa midda innaga hadda kadeedka inugu noqotay salaadan rafaadka inugu noqotay ee dhibka waa meeshii raaxada waa meeshii lagu raaxaysan lahaa wey innagana waxoogaa yar sidii caadada ahayd hadduu wadaadka imaamkii wax yar yara dhaafiyo waynu wada kuurkuursanaynaa yacni waxa weeyaan waa dhibsanaynaa waxaan leenahay maxaa salaada loo dheeraynahaya salaaddii imaanshadeedii baa dhib inagu ah waa meeshii lagu raaxaysan laha oo maxaa dhacay sababtu waxa weeye haddaad jirato wixii macaanaabaa kuu khadhaadhaada daacadu waxay inoogu khadhaadhahay calashaani waan jirannahay maydka iyo baktiguna sidiisaba maba dareemaba nabarka gaadhayo macaan iyo khadhaadh maba kala yaqaano sax salaadda waa macaan tahay laakiin adiga waxay kugu khadhaadhay ma taqaanaa waad jiran tahay waad jiran tahay waxaadan gaadhin mustawihii iyo heerkii ay salaadu kuugu dhadhami lahay oy macaan u noqon lahay ood ugu raaxaysan lahay mustawahaasaan soo gaadhin waxaad garan kartaa maalan yacni waxa weeyaan ruux waxaa jira maalan laga qaado xaasada dhadhanka dareemaha dhadhanka ayaa laga qaadaa cudur baa ku dhaca dadka qaarkii yacni ma kala garan karaan khadhaadhka iyo macaanka sankor haddaad afka ugu riddo iyo haddaad dacar afka ugu riddo kulligood isku dhadhan bay u noqonayaan macnaheedu ma waxa weeyaan sankortaan macaanayn miya maya sankorta weli macaankeedii waa leeda isagaa laakiin waxaa ka maqan oo laga qaaday xaasadii dareenka uu ku dareemi lahaa macaankiiyo khadhaadhkuu kala garan lahaa salaadu marka waa macaan tahay waana raaxo lagu raaxaysto siduu nebigu ugu raaxaysan jiray laakiin adiga ayaa waxaa kaa maqan xaasadii aad ku dareemi lahayd salaada macaankeeda iyo dhadhankeeda taas manaa xaqiiqadaa taas marka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leey wajucilat quratu cayni fi salaa xadiid kale waxaa ku sugan kaana idaa xasabahu amrun baadara ila asalaa nebiga sal lla lay wasalam hadday shay murgiyo oo shay walbahaariyo salaaddu u degdegi jiray nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh salaada noogu raaxee buu dhihi jiray bilaalow aadaanka noogu raaxee aadaanka noogu raaxee buu dhimi jiray nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh habeenkii saqda dhexe markuu intuu soo kaco rabbigii isu taago rabbigii isu taago xataa isma garan jirin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lugihiisaa dildilaaci jiray suu taagan yahy suu cibaado ilaahay ugu taagan yahay bay lugu dildilaaci jiren ismana garanayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh limaada lianna macaanka uu ku dhex jiro iyo shayga uu yacni dhex dabaalanayo ayaa halmaansiinaya jidhkiisa dhibaatada soo gaadhaysa xadiidka saxiixa ee sunanu abi daawuud ku soo arooray laba nin oo saxaabada nebiga ka mida sal lla alay wasalam ayaa socotaa socoto ahaa way socotaynayeen oo way socdeen labadii nin ee saxaabada ahaa ayaa meel degay waardigay iska qabteen cadow iyo waxbay ka cabsanayeen mid baa seexdo wuxuu yidhi war anugu waan yaro nasane bal waardiga inaga qabo buu yidhi bal waardiga inaga qabo kii waardiyaha ahaa baa salaad galay kii kalena waa hurdaa salaad buu ku jiraa waardigana wuu hayaa cadow baa ka daba yimid nin baa intuu usoo gabaday oo agtiisa soo fadhiistay waa habeennimo buu isagoo taaganoo salaaddii ku jira buu leeb ku dhuftay leeb buu ka taagay ismaba dhibina leebkii intuu iska iska siibay iyuu salaaddiisii iska sii wataa mid labaad buu ku celiyey leebkii aayar intuu iska siibay labaad buu salaaddiisi iska watay mid saddexaad buu ku dhuftay kiina intuu iska siibay buu salaaddiisi iska dhammaystay salaaddii markuu dhammaystay isagiioo dhiiggii ka daadanayo yuu wuxuu toosiyey ninkii saaxiibkii ah kii baa wuxuu ku yidhi war inta nabarkanoo intanoo nabar kugu dhacahayeen maxaad ii toosin weyda markaasuu wuxuu yidhi waxaan akhrinayay aayado qur'aan ah oo aada iigu dhadhamahayoon macaansanahay waxaanan diiday buu idhi inayga kala go-aan yaa ilahay baan idinku dhaariyay baluu fiirsada waxaan kuu toosin waayey ninkana aan ula dagaalami waayey leebka igu dhacayee jidhkayga duleelinayana aan ugu dulqaatay calashaani qur-aanka macaankiisa iyo salaada aan ku jiro ayay inay iga kala go-aan baan diidanaa buu leeyahy soo bini aadan maaha xadiidku waa xadiis saxiixa sunan abu daawuudku ku yaalla muxuu dhadhaminayaa ninkani oo u muuqdo oo jidhkiisii nabarka gaadhaya halmaansiiyey waan idin weydiinay ya waa waxaynaan inagu xataa inaynu hello iskaba dhaafa aynaan xataa sawiran karin xataa sawirkiisa xataa inaan hello xataa waa inagu adagta iimaankiisaa kobcay oo koray markaasaa wuxuu noqday tii nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wa jucilat quratu caynii fi salaa meeshaan ku xasileen ku raaxaysto waa salaada dhexeeda buu nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh soo maartaan marka camalkaa saalixeed ilaahay ugu dhowaanayso iyo cibaadadaa rabbi eed ku dhex jirta ayaa waxay tahay shayga lagu gaadho raaxada iyo xasiloonida iyo deganaanshaha nolosha lagu gaadho taa ruuxii ka qaday wax kale uu ku gaarhi karo ma jiro xadiidka saxiixa rasuulkeena sal alay waslam xadiid ulqudsi ayaa rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala ya bna aadam tafaraq licibaadatii amla'a qalbaka ghinan wa asudda faqrak وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك ابن آدمو وحديث تقوسي ربي بأن الله الله سبحانه وتعالى ابن آدمو cibaadadayda u faaruq aniga caabuditaankaygiiyo cibaadadayda u go haddaad saa yeesho qalbigaaga waxaan ka buuxinayaa deeqtoonaan iyo deganaansho iyo raaxan qalbiga kaaga buuxinaya baahidaadana anaad daboolaya haddaad yeeli weydo qalbigaaga waxaan ka buuxinayaa mashquulsanaan iyo shuqul iyo walbahaar baan kaa buuxinaya baahidaadana dabooli maayo maxaa lagu gaadhaa marka allaha qalbigaaga inuu deganaanshiya raaxo geliyo baahidaadana daboolo waxaa lagu gaadhaa inaad ilaahay cibaadadiisa subxaana wa tacaala u tafaruqdo oo inta aad adduunyada ku bixinayso markaad saa u fiiriso yacni waxa weeye jadwalka ku yaal jadwalkaaga markaad timetobalkaaga markaad saa u fiiriso waa in inta ku xusan maalintaa iyo habeenkaa daacada ilaahay intay qaadanayso waa inay ka badnaato adduunyadu intay qaadanayso saacadaha aad shaqada ku jirto ama xafiiska fadhido ama ilmahaagiiyo reerkaaga la joogto iyo saacadaha cibaadaadka markaad fiiriso waa inay badato saacadaha ilahay aad caabudaysa subxana wa tacaala halkaasaa waxaad gaadhaysaa rabbi subxaana wa tacaala inuu ku dhaxalsiiyo ku siiyo oo abaalgud kuu siiyo in noloshu kuu macaanaato oo qalbigaaga ilahay dejiya subxana wa tacaala asbaabtaa waxaa ka mid a walaalayaal ku gaadhsiin kara yacni nolosha xaqiiqiga ee dhabtaa lagu gaadho ilaahay dikrigiisa subxana wa tacaala allah xuskiisa inaad carabka rabbigaa ku hayso subxana wa tacala yacni waxa weye subxaana allah laa ilaaha ila allah allahu akbar yacni laa xawla walaa quwata ila billah alxamdu lilah yacni ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa inuu qalbi carabkaaga ku bato qalbigaaguna uu ku bato allah xusuustiisa subxaana wa tacaala oo cadamadiisa iyo weynankiisa xusuusato oo inuu ku daalacanayo mar walba ku arkayo qalbigaaga ay ku jirto oo aad yacni rabbigaa subxaana wa tacaala xuskiisa xusuustiisa iyo xuskiisa inaad badiso waxyaalaha keena bay ka mid tahay nolosha xaqiiqiga ah noloshana macaaneeya waxaa ku tusaya aayadda qur-aanka rabbi uu yidhi subxaana wa tacaala aladiina aamanuu wa taطma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi taطma'inu lquluub kuwa allah rumeeyey qalbigooduna uu ku xasilay dikrigiisa war dikriga ilaahay bay quluubtu ku xasishaa quluubta waxaa dejiya oy ku xasishaa oy ku raaxaysataa dikriga ilaahay horey baana usoo sheegnay qalbigu hadduu xasilo noloshu waa macaanaanaysa qalbigu hadduusan xasilinoo degin noloshu waa khasaare iyo silic iyo rafaad wey waxaa kaleeto rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay dikrigiisa iyo xuskiisaoo laga jeedsadaayay inay tahay nolol cidhiidhi ah waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa ruuxii dikrigaygiiyo xuskayga ka jeedsada oo aan dan ka gelin rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waxaanu noolaynaynaa nolol cidhiidhi ah nolol cidhiidhi ah dankiga waxaa la yidhahdaa shaygu markuu cidhiidhi yahay aada cidhiidhi yahay jiq yahay jiq markuu yahay yacni waxa weye meel laga gala usan lahayn marka nolol adag oo cidhiidhi ah oo silic ah oo rafaad ah baan noolaynaynaa ruuxii dikrigayga ka jeedsada bu rabbi yidhi subxana wa tacala waa noloshaa qalbiga waa noloshaas macnaha waxa weeyaan qalbiga waa adigii oo yacni waxa weeye deganaanshaha iyo raaxada lagaa qaado waa adigiioo silca waa adigiioo kadeedma waa adigii walbahaar iyo lagugu ibtileeya marka dambena waa shaba marka dambena stress intuu kugu dhaco yacni waa la shabagalaba marka waxaa lagu gaadhaa allah dikrigiisa subxaana wa tacaala baa ka mida waxyaalaha nolosha macaaneeya inuu addoonku ilahay dikrigiisa badiyo ninkii saxaabigae nabiga u yimi sal lla ly slam nabiga ii dardaaran yidhi wax jannada igeliya cadaabkana iga badbaadiya nabigu wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu yuusan ka zuulin inuu ilaahay dikrigiisa ka qoyan yahay subxana wa tacala mar walba ku qoyan yahay ku celcelinayso dikriga ilahi subxana wa tacala adayso yuusan ka zuulin waa fududahay adoo shaqaynayaad ilahay xusi kartaa adoo dukaan iibinayaad ilaahay xusi kartaa adoo shaarica socdoo iska socdaad ilahay xusi kartaa adoo carruurtaadiiyo reerkaaga dhex joogaad ilaahay xusi kartaa xafiiskii adoo ka shaqaynayo fadhiyaad ilaahay xusi kartaa allah xuskiisa subxana wa tacala wax adag maaha wax adag maaha rabbi dikrigiisa waxaa la waafajiyaa yacni ruuxii ilaahay subxaana wa tacala u khayr la rabo rasuulkeenana sal lla lay waslam sida xadiidka saxiix ee muslim ku sugan kaana yadkuru allaha fii kulli axyaanih allah ayuu xusi jiray nebigu sal lla lay slam waqtiyadiisoo dhan xuska ilahay buu hayn jiray rasuulku salawatu rabbi wasalaamu caleyh yacni asbaabta keentay ka mid tahay noloshu inay macaanaato waxaa ka mid ah asbaabtaas aliimaanu biqadaa'i illahi wa qadarih in aad rumayso wax kasta oo kugu dhachaya inuu ilaahay qorshihiisa yahay wax ilaahay qorsheeyey inuu yahay haddaad si kasta u dadaashana uusan ku seegeen taasi waxay wax kaaga taraysaa markii ay waxaad qaadi weydo culaysa kugu dhaco daawada aad isku daaweyni waxa weeye inaad rumaysan tahay waxaani inuu horay u qorshaysnaa ila nolosha waxyaalaha khadhaadheeya waxaa ka mid ah ruuxu ama in faqri lagu ibtileeyo ama ma ahe lagu ibtileeyo cudur lagu ibtileeyo ama nabadgelyo darro lagu ibtileeyo ama reerkii carruurtii laga galo yacni waxa weeyaan shay uun ruuxa intuu culaysiiyo markaa kadibna ruuxu isla hadlo taas waxaa daawo u ah oo aad kaga nasaniyo dhibkeedaba haba yaraatee aadan isuguba dhibayninba markaad rumaysan tahay waxaani inuu qorshaysnaa qadaa'u llaahi wa qadaruh allaha subxaanahu wa tacaala intuusan kownkan abuurin oo dhulka iyo samaawaadka uusan dhisin oo bini aadam uusan abuurin ayuu wax walba kala qorsheeyey wax walbana kala qoray sidii uu wax u qorsheeyey unbay wax u dhacayaan kamana fakan kartid qorshihii ilaahay subxana wa tacala maa asaabaka lam yakun liyukhطi'aka wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak wixii kugu dhacay marna kuma gafeen saas daraaddeed haddaan sidan yeeli lahaa haddaan sidan u taxadari lahaa haddaan halkan mari lahaa low lowdaa ka bax low low meel ku geyn mayso waana yacni waxa weye camal shaydaan bay furtaa waswaas unbay qalbiga kaa gelin mooye iyo walbahaare waxba ma soo kordhiso laakiin waxaa lagu leeyahay waxaad ogaataa wixii kugu dhacay marna kuma seegeen wixii ku gafayna marna kuguma dhaceen caqiidadaa haddaad rumaysan tahay oo ilmihii lagaa qaado carruurtaadii haddii lagaa qaado ilaahay ma dheheo ma qadaree ay kugu dhacdaba maalan soo isa sabirsiin mays haa war waxaan horu u qoshaysaamaadhi intaasabaad kaga bixi xoolihii baa lagaa qaado xalay baa laguu soo dhacay oo intaad haysataba lala tegay waxaad leedahay war horu u qorshaysnaa waxan marna kuma seegeen ha yacni waxa weeyaan jidhkaagiibaa caafimaadkaagiibaa dhib gaadhay waxaad leedaha waa qorshaysnaa wax horay u qorshaysan buu ahaa marna waxbaad ka bedeli kartaa maya hadda waad iska sabri yacni waxa weeye waa daawo wa waa daawo waa midda keenaysa gaaladu iyo dadka aan mabda'a rumaysnayni markii ay wax culusi ku yimaadaan ama inay isdilaan xal kale ma hayaan ama inay waashaan ama inay khatar kale galaan noloshoodii oo dhan inay fasaadda waxaa keenaya mabda'aas ayna rumaysnayn mabda'aasi marka waa daawo rabbi subxaana wa tacaala qur-aanku ku tilmaamay arrintaa iyada maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum wax kastoo dhulka ka dhacaya ama samada ka dhacaya horu u qornaa intaan la abuurin buu qornaa maxaa saa loo leeyoo laydinku sheegayaa likay laa ta'saw calaa maa faatakum wixii idinka tagoo idin dhaafay inaydan u murgin walaa tafraxuu bimaa aataakum wuxuu idin siiyeyna inaydan ku kibrin kibirka waxaa keena inaad istidhaahdo wallaahi waxaan adaa shaqaystay xoog iyo xeelad iyo cilmi aad leeda aad ku keentay kibir bay kugu kallifaysaa laakiin haddaad og tahay ilaahay baa ku siiyey oo horay u qorshaysnayd oo lagugu talagalay kibir ma jiro maxaa yeele awooddaadi iyo cilmigaaga iyo garashadaadi iyo garaadkaaga kuma imaan tabartaa a kuma imaan waa la iska kaa siiyey saa haddaad rumaysan tahay kibri mayse musiiba markay kugu dhacdana haddii aad qabto ood isleedahay wallaahi jidad kale haddaad maraysa yaalo kale leeleed malaha waad ka baaqsan lahayd oo si unbaad kaga fakan lahayd haddaad isleedahay walbahaar baad u dhimanay oo talow sidan haddaad yeeli lahayd sidan haddaad mari lahayd jidkan haddaad mari sidan haddaad u taxadari lahayd adigiiba siduu kuusii wada kuusii khalaas laakiin haddaad iridda dhanba ku xidhaba allaa qorsheeyey horayna u qornayd kumana seegteen ma haddaan sidan yeeli lahaa baaddi maya albaabku waa kaa xidhmaya bas qalbigaaga waxaa gelaya deganaansho raaxo xasilooni sabir buu ilahay ku siinaya subxana wa tacala soo maaritaan yacni waa mabda aada u qiimo badan waana mabda'a keenaya ruuxa muslimka isagoo gaajaysan oo rafaadsan oo silicsan oo cudur uu daashaday haddana maca daalika inuu faraxsany keenaya gaalka isagoo xoola haysta oo dheregsan haddana inuu isdilo isceeji inuu laba yaaban yahayba muslimkan gaajaysan or adoo rafaadsan buu ku leeyahy adoo rafaadsanoo silican ku hay seed u qoslaysaa ma qosol baa ku yaalla ha waxaa qosol baa ii yaalla leanna waxa weeyaan meesha isagu wax ku qiimeynayo kuma qiimaysna ruuxa muslimkaa haba dhibaataysnaado laakiin qalbigiisaa dheregsan ha gaajaysnaado laakiin qalbigiisaa dheregsan allah buu ku xidhan yahay subxana wa tacala mabda'aasuu rumaysan yahay hadduu mabda'a rumaysan yahayna wax ka maqani ma uu jiro waa ka nabigeenna odhanaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh cajaban liamri lmu'min cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr waxaa la yaab leh ruuxa mu'minka arrinkiisa arrinkiisoo dhan waa khayr buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh in asaabathu saraa shakara fakana khayran lah wain asaabathu daraa sabra fakana khayran lahu buu nabi yuri sal alay wasalam yacni hadday dhibaata ku dhacdo wuu sabrayaa markaasay khayr u noqonaysa haddii uu wanaag helo wuu shukrinayaa markaasay khayr u noqonaysaa ilaan dadku waa uun labada inaad dhibaato ku jirto waa sabir inaad barwaaqo ku jirto waa shukri labadaa xaalo weeyaan buu nabi uri sal ly slm ruuxa mu'minka xaalkiisa mu'min unbaana taa heli kara buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh arrintaa mu'min keliya iska leh amaa gaalka iyo ruuxaan iimaankaa rumaysnayn oo iimaankaa lahayn asagu markay dhibaata ku dhacdana isma kala reebe ee wuxuu gaadha heer ama u waasho ama isdilo markii oo barwaaqo helana caafimaad iyo xoolo iyo wuxuu rabay markuu helana kibir iyo isla weynan bay ku kaliftaa iyo xuduuddii iyo sohdintii inuu tilaabo mu'minku laakiin mar walba waa dhexdhexaad saasuu nabigeenu tilmaamaya salawatu rabbi waslamu caleyh walaalayaal yacni runtii waxyaalaha ugu badan ee maanta keenaya maalan dadku inay noloshii ka qasanto oy kharimaan oo waashaan oo rafaadaan oo walbaharaan oo walwalaan waxa keenaya u badan waxaa ka mid a masaa'ibtaa ku dhacaysee loo dulqaadan lahayo masaa'ibtaa ku dhacaysee loo dulqaadan lahayo masaa'ibtu markay kugu dhacdo sabir marxalada ugu horraysa sabir adkayso ayib in ilaahay kugu keenooda sidana kaga fakatayna rumee waxaa ka sii fiican marxalada iyada marxalo kasii fiican baa jirto inaad raalliba ku noqotoba in ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad darro kugu rido raalli ku noqoto waad ku qanacdoba in ilaahay subxana wa tacaala xoolaha kaa qaado inaad raalli ku noqoto sabirkii way kasii jirta leanna sabirka qalbigaagii waxbuu dareemayaa culays buu dareemaya laakiin waad iscelinaysaa sabir baa la dhaha ridaha laakiin waxaa la yidhahdaa qalbigaagii baaba qanacsanba waabaad iska qanacdayba qalbigaagii baaba raalli oo kuba qancayba cudur baa lagugu riday ilaahu raalli baan ku ah yacni carruurtii baa layga qaaday ilaahu raalli baan ku ah faqri iyo musiibaa kugu dhacday raalli baan ku ah ammaan daraa dhacday ilaahu raalli baan ku ah ilaahu waxaad qadarta raalli baan ku ah waa marxalada xigta wey martabada ridaa baa la yidhahdaa martabada martaba kasii fiican baa jirto martabatu shukri ah martabatu shukri maxay tahay martabatu shukri waxa weeye musiibadu markay kugu dhacdo in aad ayada lafteediiba ka shukrido oo tidhahdo alxamdu lilah nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu aleyh wuxuu dhihi jiray wuxuu ku farxa markuu arko alxamdu lilaahi aladii binicmatii tatimu saalixaat waxuu dhibsado markuu arkana wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi calaa kulli xaal xaalad walba ilaahay baa mahadli oo seebay shukri u noqon kartaa shukri uga dhalan karaa musiibadii kugu dhacday haddaad dhowr dhinac fiirisaan musiibada kugu dhacday shukri bay noqon kartaa inaad ka shukrido nicmaabaad u arkiba oo seebay u noqon kartaa waxay u noqon kartaa maalan musiibada kugu dhacday dadka kale ee musiibada noocaasoo kale ay haysato haddaad isgarab dhigto waxaad u arkaysaa dad badan oo kaa liita inay jiraan soo ma cudur baa ku haya kuwo kale haddaad fiiriso khalqigaa fiiriso boqol kaa daran baad arki soo ma soo dhihi maysi marka ilaahow kuwaas midka aad ku riday allihii aan ugu rid igu ridino alxamdu lilah ya haddii cudurku hayo mid baa cudur hayaa faqrina hayaa nabadgelyo darana haysaa curyaanna ah mashaakil oo dhan isku darsaday adiga laakiin waxoogaa cuduraad ka sheeganaysa kaasoo kale inaan lagaa dhigin soo alxamdu lilahi maaha musiibadaada markaad fiirisood kuwo kale u fiiriso mid yar bay noqoni alxamdulilah baad dhihi intanaaba farda kula carar ah intanaaba farda kula carar ah xaggaa markaad ka fiiriso waad shukrin marka labaad dhinac kale markaad ka fiirisana shukri bay noqonoo waxa weeyaan musiibo kasta oo idinku dhacaysa ajirna waa laydinka qorayaa dembina waa laydinku dhaafayaa darajona waa laydinku koryeelaya ya waxaadan shaqaysaninba musiibo kugu dhacday haddaad ku hesho soo wax weyn ma alxamdulilahi maxaa yeelay ruux haddaad aragto sidiisaba ayna musiiba ku dhacaynin waa ahlu naar ruux haddaad aragto layska daynayo oo la bulaalinayo oo haba yaraatee caafimaad iyo wuxuu rabay inta laysugu daray faraha laga qaadayo markhaati waxay u tahay addoonkaasi inuu ahlu naar yahay xadiid saxiixa oo uu soo saaray ibnu xibbaan saxiixu mawaaridi dam'aankana uu sheikhulalbani caleyhi raxmat ullahi ku saxiixiyey ayaa wuxuu leeyahay nin acraabiya nebiga u yimi sal alay waslam nin acraabiya nebiga reebaadiyaha ninkii reebaadiyaha buu nebigu ku yidhi sal alay wasalam ma taqaanaa buu ku yidhi umumildam umumildam wax la yidhahdo ma taqaanaa markaasuu yidhi ma aqaano umu mildam umu mildam waa qandhada weligaa ma qandhatay buu ku yidhi weligay ma qandhanin buui weligaa madaxu ma ku xanuunay buuhi weligay madaxuna ima xanuunin buui markaasuu nebigu wuxu yidhi sal ly wasalam ninkii doonaya nin ahlu naara inuu arkow ninkaa fiiri buui ahlunaar ninkii doonaya inuu arkow ninkaa fiiri buu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh sababtu ma taqaanaa sababtu waxa weeye sida xadiiska nabigeena sal ly slam ku sugan alla hadduu addoonka jeclaado wuu asiibaa hadduu addoonka alla nacana musiibadiibuu u dibdhigaayoo aakhara loogu dibdhigaa allah subxaana wa tacaala marka masaa'ibtan uu idinku ridayo ee uu inagu ridayo dembi dhaafna way inoo tahay darajona waa laynagu koryeelayaa khayr badanna waa laynagu kaydinayaa bal masaa'ib ka weyn baa laynagaga dafcinaya dhankaa markaad ka fiirisanaa musiibada kugu dhacday shukri bay noqon waad ka shukri soo ma dhinac saddexaad bal iska taaga dhinaca saddexaad ee iska taagaysaan waxay tahay musiibadan kugu dhacday ee la wareersan tahay waa dembi aad gashay abaalkiisiioo laguu soo hormariyey wey laba mid kee roon marka dembiga aad gashay abaalgudkiisa in adduunka lagugu soo hormariyo mise in aakhiro lagugu dibdhigo tee roon yaa ma in adduunka lagugu soo hormariyo caafimaadkaaga iyo carruurtaada iyo yacni waxaway xoolahaaga iyo laga gooyaa roon mise cadaab aakhira in lagugu dibdhigo adduunkaa roon soo maha alxamdulilahi soo maha marka alxamdu lilah ha saas yacni markaad si fiican u fahanto masaa'ibtan ilaahay subxaana wa tacaala ka imaanaysa xaggiisa qadaha ilaahay iyo qadarkiisana aada rumaysantahay il fiicanna aad ku fiiriso waxaa kuu soo baxaysa masaa'ibtan ilaahay uu ridayo subxaana wa tacaala walwal iyo walbahaar badan kugu hayn mayso inay waalli ku gelisay iskaba dhaaf inay dhib kuu geysatay iskaba dhaaf bal markay kugu dhacdood hubsato inay kugu dhacday markaba waxaad qaadanaysaa sabir iyo rido iyo inaad ilaahay u mahad celiso subxaana wa tacala baad markaba qaadanaysa soo maarti waa meeshii lagu waalanahayo gaaladu ku waalan jirtay waa meesha in badan oo muslimiinta ka midii maanta dhibaato u timid aad maqlaysaa ninkii macnaha waxa weye jidad ku marmaraya meelahaasu mara faruhu taagtaagaya ad maqlaysa yani waxa weye carruur buu meeshan keenay imisa meeshan lagu yidhi yacni carruur buu meeshan keenay oo iyo islaanoo islaantiiba intay cadhiisa bay nin kale ka guursatay isagii hadda meelahaasu marmarayaayo faruhu taagtaagayo waa waalan yahay soo ma maxaa keenay inuu waasho waxaa keenay inuu waasho noloshii markuu fiiriyey oo qiyaasoo qiimeeyey ayay la qadhaadhaatay suu isula hadlayay u fikirhay u fikirhay culayskii uhay u hayay marka dambe waxa weeye yaani muraayaddii baa jabtay soo ma mushkiladu marka waxa weeyaan allaha subxaana wa tacaala hadduu musiibo kugu keeno masaa'ibtan khalqiga waalaysa ee walbahaarinaysa ee nolosha khadhaadhaynaysa masaa'ibtaasi dhinaceedaa markaad iska taagto saxda ah ee shareecadu ay kaa istaajisay yacni waxa weeye dhib weynba kuguma haysaba halkaasi waxaad ka gaadhaysaa marka nolol degan oo raaxa leh oo deganaansho leh nolol xaqiiqiyaad ku helaysa ayib taa markaan ka gudubno asbaabta waxaa ka mida lagu gaadho walaalayaal nolosha dhabta lagu gaadhaya xaqiiqiga ah ama nolosha raaxadeeda lagu gaadho alqanaaca alqanaaca bilyasiir waxoogaaga yarka ilaahay ku siiyey inaad ku qanacsantahay soomaalidu waxay yidhahdaan wuu iimaan la'ya hebel hebel waa iimaan la'ya waa iimaan la'ya ma taqaanaan waa iimaan la'ya macnaheedu waxa weeye qanaaco ma leh wax deeqhaya ma jiro ninbaa waxoogaa yar haysta iimaan buu ku qabaayo waa ku qanacsan yahay ninna adduunkaoo dhan haddii gacanta loo geliyo iimaanna kuma qabo mana qanacsana allah subxaana wa tacaala inuu qanacsanaan ku siiyo oo qanaaco ku siiyo ayaa waxay tahay qayb muhima oo nolosha xaqiiqiga ama nolosha raaxadeeda lagu gaadho waxaa sidaa ku tusaya xadiidka nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas muslim baa soo saaray xadiidka rasuulku wuxu uhi sal ly waslam qad aflaxa man aslama wa rusiqa kafaafan waqanacahu allahu bima ataa waxaa liibaanay ruuxii islaamnimo iyo iimaan alla siiyey kadibna waxoogaa ku filan la siiyey wa rusiqa kafaafan waxoogaa ku filan kafaafka waxaa la yidhaahdaa wixii kugu filan oon kaa badnayn ku filan waxaa la leeyahay bini aadamka baahidiisa inaad u baahatahay waa dhib hadday kaa badato oo adduunyadu kaa badbadatana dhibkeeday leedahay oo mushkiladeedaa badan aakharay ku seejin waxyaalo badan oo ka muhiimsan bay ku halmaansiinaysa waxoogaa kugu filan oon kaa badnaynna ilaahay ku irsaaqay kadibna waqanacahu allahu bimaa ataah intaa ilaahay siiyeyna lagu qanciyey oo ku qanacsan qanaacadu waa shay muhima qanaacada waa shay muhima nin baa waxoogaa gurigiisana iska haysta nolol maalmeedkiisa meeluu ka sorsaarsaarana haysta yacni waxa weeyaan iska biisha waxaa laga yaabaa marka qaarkood waa qadaa marna wax buu celaa haddana maca daalika nolosha uu nool yahay iyo raaxada uu ku nool yahay milyaneerka aan taa haysanin ma heli karayo ma gaadhi karayo sababtu maxay tahay ilaahay baa qanaacada bixiya subxana wa tacaala ilaahay baa qanaacada bixiya adduunyadana waa tan soo sheegnay lagama dhergo dheregna lagama gaadho si kasta haddaad u raadisana marnaba ku soo dabaali mayso oo ka gaadhi maysid natiijo rasmiga ka gaadhi maysid marka waqanacahu allahu bimaa ataah liibaanta iyo nolosha dhabta ah waxaa ka mida asbaabta lagu gaadho qanaaco inuu ilahay ku siiya subxana wa tacala waxaa isla xadiid kaleeto nabigeena kaga soo aroray salawatu rabbi waslamu aleyh inuu nabigu yidhi laysa alghinaa min kahrati alcarad walaakina alghinaa hina nafsi buu nabi yhi salawatu rabbi waslamu caleyh hodantinimada dhabtii ma aha xoolo badni hodantinimadu ma aha hanti badni laakiin hodantinimada dhabtii waa in ilaahay qalbigaaga uu geliyo qanacsanaan iyo deeqsinimo ilaahay geliyo subxana wa tacala qalbigaaga in la geliyo dheragsanaan oo qalbigaagu wuxuu haystaba ku qanacsan yahay oo degan yahay intaa hadduu ilaahay ku siiyo khalaas wey hodantinimada dhabtaa iyo dherigta dhabtaa waa midaasuu nabiga leh salawatu rabbi waslamu caleyh amaa xoolo badan baad haysataa hanti badan baad leedahay xag iyo xaggaba waxbaad dhigtay haddana maca daalika kuma deganid hadda midaasi wax wey waxba ma tarayso wax ay deeqayso ma ay jirto laakiin qalbigaaga ilahay ha qanciya subxana wa tacala qalbigaaga allah ha qanciyo ha dejiyo iimaan ha ku geliya rabbi subxana wa tacala waxaa ka mid a walaalayaal asbaabta keenta deganaanshaha keenta iyo noloshani inay macaanaato aliqbaalu cala alaakhirati wa jamci alhammi calayha inuu ruuxu aakhare u jeedsado murugtiisa iyo walbahaarkiisana aakhare isugu geeyo mar walba ood geerida walbahaarkeeda iyo murugteeda badiso xusuusta geeridu kugu badato xusuusta qabrigu kugu badato xusuusta qiyaamadu kugu badato allah iyo hor istaaggiisu qalbigaaga kusoo noqnoqdo jannada iyo naarta aad aada uga fikirto noloshani waa macaananaysa bal tijaabiya mar walba oo taas halmaanto noloshanaa khadhaadhanaysa middan adduunyadaa kuu khadhaadhanaysa yacni waxa weye inuu ruux xagga u jeedsado oo murugtiisa aakhare isugu geeyo qalbigiisa waxay siinaysaa deganaanshihi raaxay siinaysaa sidaana waxay ku sugan tahay xadiiska nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid ibnu maaja rasuulku wuxu uhi sal lla lay wasalam man kaanat iddunyaa hammahu shatata allahu calayhi amrah wa jacala faqrahu bayna caynayh walam ya'tihi min addunya ila ma kutiba lah wman kanat alaakhiratu hama jamaca allahu lahu amrah wajacala hinaahu fii qalbih waatathu dunya wahiya raaqima muu nabi uhi salawatu rabbi waslamu caleyh ruuxii murugtiisa adduunye ka dhiga yacni waxa weeyaan jiifkiisa soo jeedkiisa socodkiisa kulli wuxuu ku sheekaysanaya qalbigiisa ka buuxa waa adduunyo murug kale ma leh maxaad cuntaa maxaad cabtaa xaggee degtaa maxaad yacni gaadiid ka dhigataa xaggeed shahwo ku gudataa maxaad guursataa maxaad dhashaa intaan buu ka fikiraa waa ahdaaftii xoolaha hadafkaa waa hadafka ilaahay bini aadamka u diiday wey bini aadamka ilaahay wuxuu ka dhigay caqli buu siiyey wuu karaameeyey ujeeddo intaa ka shishaysa ayuu alla subxana wa tacala inoogu talagalay laakiin ruuxa u nool farjigiisa iyo calooshiisa keliya u nool intaasi waxa weeye waa maqaasida xayawaanka wey maqaasida xoolaha wey xoolayo adigu maxaad ku kala gedisantihiin xooluhu waxay cunaan bay raadiyaan soo ma waxay cunaan bay raadiyaan waxay cunaan markay helaanna hoy bay raadiyaan meelay yacni waraabaha iyo dawacada iyo kaga ka nabad galaan oy macnaha ka galaan yacni waxa weeye qabowga iyo xeray raadiyaan hooygii markay helaan cuntan iyo cabbitaanna ay helaan shahwaa qabata shahwadii meelay ku gutaan bay raadiyaan haddana soo ma intaa adigu hadday ujeeddadaadu noqoto bilaahi calayka adiga xooluhu maxaad ku galgadisantihi haddii ujeeddadaadu tahay un maxaad cuntaa maxaad cabtaa xaggeed gashaa maxaad fuushaayood gaadiid ka dhigataa kadibna xaggeed shahwadaada ku gudataa iyo ilmo dhal inta un hadday tahay adiga xooluhu maxaad ku kala gedsantihi maxaad dhaantaa xoolaha in hum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiilan bu alla subxana wa tacala gaalada wuxuu uga dhigay xoolahoo kale weyan bu rabbi subxana wa tacala waa adduunyada xoolahoo kale wey xoolo waxay ku noqdeen hadafkii weynaa ee bini aadamka ilaahay u abuuray ee waxaan ka korreeyey ayay meesha ka saareen oo ahaa bini aadamku wuxuu leeyahay markii waxyaabahan laga tago wuxuu leeyahay ujeeddiya taarget ka weyn oo ah rabbi raaligelintiisa subxaana wa tacaala noloshan mid baa ka dambaysaoo degmada dambe ah janno rabbigaa agtiisa ku wanaagsanow fadeexada aakhare ka carar bini aadamka ujeeddada ilaahay subxaana wa tacala iyo taargetka ugu talagalay ku sharaafay ku karaameeye ku sharfay middaa iyadaaba haddaad intii aadan haynin oo waxoogaaga uun ka ag wareegayso xoolihii adigu ma kala gadisnidin marka nebigeennu wuxuu leeyay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ninkay murugtiisa adduunyada ka dhiga allah subxaana wa tacaala arrimihiisa waa ka kala daadiyaa tashtiit arrimihiisaa laga kala daadiyaa waxba isuguma hagaagaan xadhiguu guntaba waa laga kala furaa wa jacala faqrahu bayna caynayh labada indhood dhexdoodana waxaa laga saaraa baahi iyo gaajaa laga saaraa macnaha waxa weye qalbigaa laga geliyaa baahi aan dhammaanayn iyo gaajo aan dhammaad lahayn saas gaajadii baa mar walba u muuqata soomaalidu waxay yidhahdaan gaajada inaad aragtiyo inay ku aragto kee baa roon ya inay ku aragtaan roon inay ku aragtaan roon laakiin haddaad adugu aragto macnaha waxa weeyaan meelayna oolin baad macnaha waxa weye mudutuul baad u qaadanaysaa ina yadiita marka wajacala faqrahu bayna caynay labada indhood dhexdooda gaaja iyo baahi aan dhammaad lahayn baa laga saaraa intaa markii lagu sameeyo walam ya'tihi min addunyaa ilaa maa kutiba lahu bu nabri sal ly slam adduunyada uu saa u noqdayna intii loo qoray waxaan ahayn ka heli maayo bal u fiirsa weligaaba adigu ama bari ka dhac ama galbeed ka dhac meel aad martaba wixii la qoray kama kordhin kartid ama u gaalow ama kaniisad u gal ama si xun ku raadi ama si fiican ku raadi intii la qoray kama badin kartid waxaa nebigu sal ly slam ku xijiyey waman kaanat alaakhiratu hamma ruuxii aakhara ay tahay murugtiisa walbahaarkiisu aakharu u badan yahay jamaca allahu lahu amrahu ilaahay arrinkiisuu u ururiyaa arrintiisuu ilaahay subxaana wa tacaala isugu hagaajiyaa oo loo kulmiyaa wa jacala ghinaahu fii qalbihi qalbigana waxaa loo geliyaa hodantinimo iyo deganaansho iyo xasilooni baa qalbigana loo geliyaa wa atathu dunyaa wahiya raaqima buu naburi sal ly slam adduunyaduna waxay u timaadaa ayadoo qasban oo sanka ka tolan wixii loogu talagalay oo ilaahay u qoray ayadoo qasab ay u imaan buu neburi salawatu rabbi waslam waa kale xadiiska saxiixa nebigu ku leh sal ly waslam yacni haddaad ka carartaan risiqiinna haddaad ka carartaan wuu idinka daba imaanay siday geeridu idinka daba imaanayso macnaheedu waxa weeye adiga haddaad geeri ka cararto ma ka fakan kartaa kama fakan karta saadan geeri uga fakan karin baadan risqigaagana uga fakan karin saasuu nebigu leh salawatu rabbi waslamu caleyh walow kuntum fii buruujin mushayada haddaad meel kasta gashaan risiqii ilaahay idiin qorayna wax ka laaban yihiin ilaa uu idin yimaado meel alle meelaad joogtaanba waa kii idinkaga daba yimaado geeri saan looga fakan karin baana risqigaagana adan uga fakan karin marka risiq wixii loo qorayna way u imaan buu nebi uhi salawatu rabbi waslamu caleyh qalbigana deganaanshiya raaxa loo gelin wixii arrimihiisana ilaahay baa u ururinaya subxaana wa tacala waa ruuxee waa ruuxii murugtiisa iyo walbahaarkiisa aakhare ka dhiga aakhare marka inaad u jeedsato ood qiyaamo u jeedsato oo dhibaatooyinkeeda ka fikirto oo geeri aad ka fikirto ood xaggaa aakhare qaabishaay waxay keeni kartaa noloshan adduunyo inay kuu macaanaato ood raaxo iyo deganaansho ku hesho intaan aakharaba la gaadhinba noloshanay macaanaysaa sidaa xadiista nabigeena ku sugan salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa ka mid a qodobada muhimka ah ee keeno runtii noloshu inay macaanaato nolol xaqiiqiya lagu gaadho alibticaadu can almacaasi liannaha tuujibu alwaxshata fi lquluub inuu ruuxu macaasida iyo dunuubta ka fogaado maxaa yeele dunuubtu waxay ruuxa dhaxal siisaa waxsha iyo yacni deganaansho la'aan iyo didmo iyo raaxa la'aan bay quluubta dhexal siisaa waa ka xadiiska saxiixa nabigeena ku leh salawatu rabbi wasalaamu caleyh ina alcabda idaa camila alkhati'ata nukitat fii qalbii nuktatun sawdaa addoonku markuu gafka galo khaladka galo dembiga galo qalbigiisa dhibic madow baa la saaraa dhibic madow baa qalbigaa ku dhalanaysa markaad dembi gasho fain taaba wanazaca wastakfara saqula buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh hadduu dembigii ka noqdo oo uu ka tago oo ilaahu ii dembi dhaaf yidhaahdo dhibicdii madoobayd waa la tirayaa sida birta loo soofeeyo oo kale daxasha looga soofeeyo saasoo kalea qalbigiisa loo soofaynaya fain caada zaadad buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh hadduu dembigii ku noqdo dhibicdii madoobayd tu kaleo madow baa ka garab dhalanaysa tu kalea haddana ka garab dhalanaysa ilaa qalbigiisu wada madoobaado markaasaa nebigu wuxuu akhriyay salawatu rabbi wasalamu caleyh aayadda qur'aanka kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun quluubtooda waxaa daboolay waxay kasbanayeen iyo dunuubtay gelayeen qalbigu mar hadduu madoobaado ibnulqayim caleyh raxmatullahi siduu leeyahay qalbigu mar hadduu madoobaado weheshigii ilaahay uu weheshanayay buu ka tegayaa did maa gelaysa xasiloonidiibuu waayaya raaxadiibuu waayaya waxa keenana waa macaasida iyo dunuubta waa gubanayaa qalbiga yacni waxaa waxaa qaboojiya ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhnaantiisa ridihiisaa qaboojiya waxaana guba dunuubtaa gubta dunuubta ayuu qalbigu la gubtaa oo dhibaato ku u geysata oo madoobaysa oo iftiinka ka qaada oo noloshiisii daciifisa ama baabi'isa noloshii qalbigu nola iimaanka ahaa dunuubtaa ama baabi'isa ama way dhintaayoo dacfi bay ku ridaa macnaha marka dunuubta in layska ilaaliyo oo ruuxu ka taxadaro khaasatan dunuubta waaweyn shirkiga iyo sixirka iyo ribada iyo xoolaha dadkoo yani waxa xaqdarro lagu cuno iyo beenta iyo xanta iyo zinada iyo xatooyada iyo waxyaalahaas inuu ruuxu iska ilaaliyo wixii la mid a dunuubta inaad iska jirtaayey waxay keenaysaa in noloshu kuu macaanaajo haddii aad dunuubta badsatana noloshu waa lagugu qadhaaranaya noloshu waa kugu qadhaaranaysa waxaa ka mid a oo ugu dambeeya qodobada keeni karaa in noloshu ay macaanaato nolol xaqiiqiya aad gaadhaayay haddii uu dembi kaa dhaco inaad ilahay usoo noqoto subxana wa tacala khalad haddaad gasho ha isku halmaamin waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faاstakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun dadka mu'miniinta ah alla markuu tilmaamayay ma dhihin ma dembaabaan ma dembaabaan laguma tilmaamay laakiin waxaa lagu tilmaamay markuu dembigu ka dhaco oo dembi ay sameeyaan kuma madax adaygaan kuma adkaystaan dembigii waa ka soo noqdaan way isxusuustaan markiiba dembigay ka soo noqdaan laba xaalo inaad u dhexaysaa la doonaya xaalad aad toosan tahay ood hagaagsan tahay oo jidkii lagugu talagalay hayso xaalad intaad khaldantay oo jidkii ka baxday aad soo noqonayso dib aad usoo hayso jid kale aad jidkii dib ugu soo noqonayso oo aad toobad keenayso saas way macnaa leanna bini aadamka ilahi ma dhexin subxaana wa tacaala rasuulkeenu siduu leeyahay kullu bani aadam khataa bini aadamku waa mid kulligii waa gaf badan yahy laakiin maxaa la ysku dhaamaa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun intaasaan isku dhaana sheekh iyo shariifka iyo odayga iyo dhallinyarada iyo ragga iyo dumar kulli waa wada gafayaan ma ninaan gafin baa jira kulligiin waad gaftaan laakiin maxaad ku kala fiican tihiin ninna markuu gafuu isgartaayo ilaahu ii dembi dhaaf buu dhahaa ninna inuu gafayba isma garto ama wuu isgartaayo wuu kusii madaxdayga wuu sii wataa taa unbaad ku kala fiican tihin bu rasulka yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka ruuxuu ha soo noqdo haddii khalad kaa dhaco khalad waa kaa dhici kara shirki baa kaa dhici kara dil baa kaa dhici kara xatooyaa kaa dhici karta khayaanaa kaa dhici karta zinaa kaa dhici karta wax aan kaa dhici karin oo bini aadamka aan ka dhici karin ma jiro gaf buu qarka u saaranya maxaa yeelay abtir bayba u tahayba aabbaheen aadan baa halmaamay inagu inaynu halmaano soo meesha kuma jirto marka waynu halmaamaynaa halmaanku waa inaga dhacaya laakiin maxaa laynooga baahan yahay aabbahan siduu usoo noqday inaan ilahay ugu noqono subxana wa tacala taasaa layna barayaa qul innamaa yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxidun faاstaqiimuu ilayhi wastakfiruuh istaqiimuu ilayhi toosnaado alla u toosnaada haddaad gaftaanna wastakfiruuhu dembi dhaaf weydiista ittaqi llaha xayumaa kunta waatbic asayi'ata alxasanata tamxuha allah ka baq subxaana wa tacaala meelaad joogtaba haddii khalad kaa dhacana khaladkii wanaag ka dabagey wanaaggaasaa tirtiraya soomaalta marka soo noqo oo khalad haddii aad gashay ha isku halmaamin ilahay usoo noqo subxana wa tacala markaad soo noqoto khaladkii wixii ka dhashay oo noloshaada galay waa laga saxayaa madowgii qalbigaaga soo gaadhay waa laga tirayaa walbahaarkii iyo murugtii ay dhalisay macsiyadu waa lagaa tirayaa raaxadii iyo deganaanshihii noloshu ay lahaydeed ku taqaanay baa dib kuugu soo noqonaysa laakiin ilaahay usoo noqo towbad nasuuxa ilahay ula imo subxana wa tacala oo wixii ka tag dembigii aad ku jirta horta jooji adoo dembigii ku jira haddaad ilaahu ii dembi dhaaf tidhahdo taasi waa jees jees dembiga ka tag marka labaadna dhicitaankii uu kaa dhacay ka qoomamood oo qalbigaaga ha gubto ka xumow alla maxaa ii geeyey qalbigaagu waa inuu aada uga gubto wixii aad gashay annadaamatu tawba buu nabi yhi salawatu rabbi waslamu caleyh qoomamadu iyada lafteedaaba tawba ab inaad ka qoomamooto wixii kaa dhacay waa tawbo ta saddexaad wixii go-aanso inaadan dib dambe ugu noqonayn xaq bini aadam hadduu yahayna iska celi oo ugu dadkii iska laha haddii aad qaabkaa usoo noqoto markii khalad kaa dhaco wixii noloshaada galay oo khalada ilaahay subxaana wa tacaala ama dhibay soo gaadhay rabbi subxaana wa tacaala waa kaa saxaya waa kaa tiraya waa kaa dhaafaya adduunkana aakharana ilahay kuu qabsan maayo adduunkana rabbi subxaana wa tacaala dhibaatadii ka dhalan lahayd ilahi waa kaa dhaafaya subxana wa tacaala walaalayaal marka noloshaa saas u macaan oo iimaanka cilmiga camalka saalixa dikriga ilaahay aakharo loo jeedsado dunuubtoo la iska ilaaliyo asbaabtaasaa waxay tahay asbaabta nolol macaan lagu gaari karo bal tijaabiya innaga waxa weeyaan baadidii luntay meel kale un baynu u doonnay meel kaleynu u raad qaadnay meeshaa ma jirto sax waan raadinaynaa deganaansho iyo xasil iyo raaca iyo waxbaan raadinayna laakiin xaggeen u raadinay meeshay u luntay meel aan hayn baan u raadinay meeshaa inagama jirtee halkanay inaga jirtaa halkan aan u tartanno idinkaa dareemi doonaa raaxada iyo macaanka ay leedahay culimmada qaar ka mid ah waxaa laga hayaa inuu yidhi iimaanka aan ilaahay rumaysannahay haddii abaalgud aakharaba uusan lahaan lahayn abaalgudkiisu keliya hadduu yahay uun raaxadan adduunka ku dareemayno abaalgud ahaan waa ku filan lahaa bu iimaankan raaxadiisu xataa aakhare abaalgud haddaynan lahaan lahayn laakiin intan adduunka lagu haysto uun hadday abaalgudka iimaanku noqon lahaa waa ku filan yahay bu aaway dareenkaasi waxaas inaga waxaad moodaa waa inaga maqan yahay yacni waxa weeya dareenkaasi waa inaga maqan yahay waa ka culimmada kale nin kaloo culimmada ka mida uu leeyahay low yaclamu almuluuku wa abnaa'u lmuluuki maa naxnu fiihi lajaaladuuna boq madaxda iyo carruurtay dhaleen hadday ogaan lahaayeen waxaan haysanno way nagula dagaalami lahaayeen waa wadaad miskiin ah oo masaajid dhex fadhiya oo waxoogaa kitaaba mooye wax kale aan ka nixin markaasu wuxuu leeyahay hadday ogaan lahaayeen madaxdu waxaan haysto say iiga qaadan lahaayeen bay igula dagaalami lahayn oo muxuu haystaa miskiinka masaajidka dhex fadhiya ya miyaad garanaysaan haa waa waxayna madaxna haysanin nin kursi ku fadhiyana uusan haysanin nin xoolo haystana uusan haysanin baa wadaadkaa meesha fadhiya uu haystaa laakiin ilaahay baa ka qariyay kuwaas waa runtii hadday ogaan lahaayeen way kula dagaalami lahayn say uga qaataan laakiin waa laga indha tiray saas nicmadaa iyo barwaaqadaa adduunka saas markaad u hesho barwaaqadaa iimaanka markaad gaadho waxay la xidhiidhaa oo ku xidhan barwaaqada aakharo way isku xidhan yihin ibnu taymiya caleyh raxmatullah waa kii la xidhi jiray oo yani inta la isugu tegay dowladihii macnaha waxa weeye iyo niman yani ahlulbidaca iyo intay isugu tageenoo waa kala xidhay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi hadallada laga hayo waxaa ka mid ah wuxuu dhihi jiray inna lilaahi jannatan fi dunya man lam yadkhulhaa laa yadkhulu jannatahu fi laakhira allah wuxuu dhulka korkiisa ku leeyahay adduunka jannaa u taalla jannadiisa adduunka taalla ruuxaan gelin midda aakhira geli maayo ibnu taymiya muxuu ka wadaa ilaahay dhulka korkiisa jannaa u taalla jannadaasi waa jannada iimaanka waa macaanka iimaanka waa raaxada iimaanka middaa ruuxaan gelin middii aakhira geli maayo jannadaa iimaanka ruuxii adduunka gala iyo raaxadiisa iyo macaankiisa hela waxaa ku xidhan midii aakharo oo way isku xidhan yihiinoo taana wuu ku heli doonaa insha allahu tacaala natiijadu marka walaalayaal waxa weeye waa laba khasaare iyo laba liibaan miduun doorta idinku khasaaro adduunyada iyo khasaaro aakharo oo isku xidhan liibaanta adduunyada iyo liibaan aakharo oo isku xidhan labadaa jid baa kala jire nin walba dee midku doona isagaa dooranaya faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur wey markaas ruux walowba labadaa jid midkaad doorato unbaad natiijadiisa adduunkana ku helaysaa aakhirana ku helaysa allah subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwa iimaanka macaankiisa dhadhamiya acmaasha saalixana ilaahay subxaana wa tacaala uu sahlo jannada rabbi subxaana wa tacaala adduunka uu ku leeyahayna gala midda aakhirana rabbi subxaana wa tacaala abaalgud uuga dhigo rabbi waxaan weydiisanaynaa siduu meeshan inoogu kulmiyo inuu jannadiisa noogu kulmiyo cadaabka iyo ciqaabtiisana inaga badbaadiyo hada wabilahi tawfiiq wsala allahuma wslama calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wsaxbi waslm fadil insha allahu tacala waxaynu u gudbi doonaa qaybtii su-aalaha dhinacaasaad kasoo wareejin doontaan marka wuxuu su-aala insha allahu tacaala insha allah waxaan ku bilaabi doonaa su-aasha hore wuxuu kuleeyahay saa-ilkani jasakum allah khayr walaal haddana anigoo wayse qaba ilmo yar kaadi ka dhaqo waysadii ma iga jabtay ii faa'iidee allah kuu faa'iideeyey ayuu leeyahy walaalkan raxiim mas'alada ku saabsan taabashada xubinka taranka waysada ma jabiya mise ma jabiyo laba xadiis baa ku soo arooray xadiid wuxuu leeyahay nabigaa la weydiiyey sal alla lay wasalam wuxuu nabigu ku jawaabay waa xubin kaa tirsan waa xubin jidhkaaga ka mid a macnuhu waxa weeyaan waxba ma jabiye wa sida gacanta ama lugta taabashadeedu ayna weysada u jabinin buusan u jabinin xadiiskaasi macnahaasu faa'iidinaya xadiis labaad waxa weeyaan waa xadiidka nabiguu leeyahy sal alay wasalam ka weyse qaado ka weysaysa buuli haddaad taabato labada xadiid ayaa markaa macno ay isugu yimaadaan ayay culimmadu u raadiyeen mid walba maxaa laga wadaa sida u fiicanna waa in la yidhaahdo haddii aad xubinka taranka ama kaaga ama mid kale u taabato shahwo u taabato yacni damaaci haddaad u taabato weysadii waa buraysa waxaana macnaha ku tusaya xadiidka odhanaya ka weyse qaado haddii gacantu isaga dhacdo ama gacantaba ay marto ama sida ilmaha yarkee kaadida laga dhaqayo oo kaleeto maalan shahwo iyo adigoon damaacay kugu jirin aad taabato markaas jidhkaaga qayb ka mida weeyaanoo weysadii ma jebinayo khulaasadu waxa weeye xubinka taranka haddii shahwo loo taabtana weysadu way jabi haddii shahwo aan loo taabanina weysada ma jebinayo hooyada ilmaheeda ka dhaqaysa kaadida ka dhaqaysa weyse kama jabayso leanna waxa weeye ilmaheeda yarkaa xubinkiisa taranka inay shahwo u taabato wax dhici kara maaha soo ma damaaca uma taabanayso aabbaha la mid ah hadduu taabto ilmihiisa yarkaa maalan yacni waxa weeye xaaladda shahwada unbaa lagu qaydaya marka uu jebinayo sidaasa macnaha waxa weye sawaaba yacni waxaa iyaduna jirta sidoo kale oo runtii mudan in la qaydo riwaayo waxaa jirta odhanaysa ku qaydaysa yacni lafdi ku qaydayaa jira dakarkaaga oo damiira u celinaya ruuxa kiisa keliya inuu taabto sidaana culimmada qaarkood baa qaba oo kaaga uun keliya kaa jebi laakiin kuwa kale haddaad taabato kaama jebiyaan taana culimmada qaar baa qaba oo iyaduna ra'yi weeye wabillahi tawfiiq wuxuu leeyahay sheekhow maadaama aanu aragno meesha uu xaalku marayo waddamada muslimiinta ah xukaam xukaanta maanta si cad ayay u taageereen gaalada gumaysata muslimiinta miyayna ka mid ahayn iyagu oo aysan iyaguna gaalo noqonaynin muxuuse xukunkooda noqonaya
in gaal loo garab istaago ruux muslim ah waxay ka mid tahay waxyaalaha iimaanka buriya sida uu sheekh moxamed bin cabdilwahaab caleyh raxmat ullahi kitaab uu ku sheegay kutubtiisa markuu ka hadlayo nawaaqidu laa ilaaha ila allah wuxuu ku daray inaad u hiiliso acdaada ilaahay iyo gaalada u hiiliso muslimiin ay is-hayaanna aada uga hiiliso nawaaqiduliimaan buu ku daray ama nawaaqidul yani tawxiid sidaana qur-aanka runtii ku tusaya maxaa yeelay muwaalaadka gaalada laga weli yeeshaayey waxay ka mid tahay waxyaalaha kufriga iyo riddada keena qur-aanka rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum wliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum baa la yidhi subxana wa tacala yahuud iyo nasaaraha ka weli yeelanina ruuxii ka weli yeesho idinka idinka midi iyaguu ka tirsan yahay burbir subxana wa tacala ayaguu ka mid yahay wuxuu leeyahay ibnu jariir itabri caleyh raxmat ullahi imaamu lmufasiriin aayaddu waxay caddaynaysaa oo ay ku caddahay kufriga iyo gaalnimada ruuxii u hiiliya gaal u hiiliya oo ruux muslima uga hiiliya kufrigiisay ku caddahay masaladu marka waa masalo noocaasa waxayna salka saaraysaa mabda'a la yidhaahdo mabda'ul walaa walbaraa ruuxa mu'minkaabaa hiilo kugu leh inaad u hiiliso ood jeclaato ood garab istaagto isagaa is kugu leh gaalkuna nacayb iyo fogeyn buu kugu leeyahay oo waa inaad ka beri noqoto ilaa xad ay gaadho inaad ka hijrooto ilaa xad ay gaadho inaad macnaha wax wey la dagasho laakiin waxa weeyaan inaad garab istaagtahay masale khatarteeda la wey masalada guud ahaan marka halkaasa macnaha wax way ku salaysantah amaa in ashkhaas gooniya xugum la saaro oo maalan waxaa la yidhaahda hebel ama fulaan ama hebel hala takfiiriyo ma gaaloobay ma gaaloobin shaygii ma ku kacay kuma kicin waxay u baahan tahay taasi siday culimmadu taqriiriyeen shuruud iyo dawaabid kaley u baahan tahay shareecadu waxay qabtaa oo madhabka ahlusunna waljamaaca ka mid a markii ficilka la xukumayo iyo shaksiga marka la xukumayo farqi baa udhexeeya markii ficilka la xukumayo ama hadalka la xukumayo waa la itlaaqi karaa kufrigiisa mar haddii uu nasku tuso kufrigiisa laakiin shaksigii uu ka dhacay marka la xukumayo waxay u baahan tahay in la ogaado maxaa ku kalifay haddii jahli uu ku kalifay waa in jahliga laga saaroo loo caddeeyo haddii ta'wiil uu ku kalifay ta'wiilka waa in laga saaroo loo caddeeyo haddii nisyaan iyo halmaan u geeya waa in halmaankii laga saaro haddii kolba shay hadduu jiro keenaya waa in meesha laga saaro xujada lagu ogo markaa kadib hadduu ku adkaysto baa shaksiga la kufrisiin karaa oo lagu xukumi karaa inuu gaaloobay maalan ruuxa qabriga kor jooga ee macnaha qabriga baryaya ficilka uu samaynaya waxaan dhahaynaa waa kufri ninka gaalada garab taagan ee muslimiinta yani waxa way uga hiilinaya waxaan leenahay ficilkiisu waa kufri laakiin shaksi hebel oo arrintaas sameeyey ka warran markaad tidhaahdo waa inaan horta shaksiga miisaan gooniya la saaro maxaa ku kalifay maxaa keenay majaali baa ku kalifay wixii marka uu qabsanayo ku dhaganaayo uu yani mubarir ka dhiganayo waa in laga fakiyo markii loo cadeeyo kadib uu kusii adkaysto markaasaa waxaa imaanayso takfiirintiisa iyo gaalaysiintiisa imaanaysa ta kaloo meesha ku jirta waxay tahay masalada takfiirinta iyo gaalaysiinta masale nin walba geli kara ma aha masale nin walba maxaa yeelay shaksi markii la miisaamayo riddo lagu xukumayo mas'alo nin walba uu ka hadli kara maaha oo haddii masaa-isha dalaaqa iyo furitaanka iyo guurka iyo salaada iyo nin culima ninaan ahayn uusan wax ka sheegi karayn ruux la xukumayo maxkamad saaran soo kama sii xag jirto ya waa kasii xag jirta saas waa kasii xag jirtaa waxaad leedahay maalan salaad baad doonaysaa in masale kaa gashay inaad saxato nin culimaa ninaani miyaad u tegaysa maya dalaaqani ma guntamay mise ma guntamin haweentani ma furantay mise ma furan sheekh baad raadinaysaa nin culima laakiin markii la doonayo dadka in la gaalaysiiyo riddo lagu xukumo wiil yar baa markaba saxiixay oo wuxuu leeyahay waa gaalo waa laga aqbalaya ma yani waxa weeye masala masale ijtihaadiya taxqiiqu lmanaat wax la yidhahdaa ku xidhan naskan iyo meeshan aad saarayso ma isleeyihin mise isma lah nasku isagoo macnaha qaciyu thubuut haddana qaciyu dilaala ah baa haddana meeshan aad saarayso meeshiisii ma tahay mise ma aha baa ijtihaad u baahan yaa ku ijtihaadi kara culimaa ku ijtihaadi karta saas wey macnaha ma aha inuu nin walba macnaha farc la geli karo waa masala halisteeda le wey wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum sheekh salaan kadib dadka reer ciraaq ee isdilaya sida qaraxyada ka dhacaya saldhigyada ciidamada booliska ma lagu farxi karaa dhimashadooda maadaama ay u adeegayaan gaalada fadalsha tii hore unbay raacsan tahay masaladu tii haddaan ka jawaabay unbay raacsan tahay masaa-isha ku saabsan isqarxinta culimmadu waa ka hadleen waxaana lagaga hadlay yacni waxa weeyaan kutub aada waasica baa looga hadlay culimmadu ragna waxay leeyihiin waa min baabi alintixaar iyo isdil wey ruuxu uu isdilay qaarna waxay leeyihiin ma ahe waxa weeyaan waxay ka mid tahay maqaasida shareecadu ay fasaxda bay ka mid tahay culimmadii waaweyneed baa isku haysta oo ninba matalan waxba meel ku dhufanaya maalan sheekh ibnu cuthaymiin caley raxmatullahi wuxuu leeyahay yani wuxuu ku tegay inay intixaar tahay isdil weeyaan asheikh alalbani caleyh raxmatullah wuxuu ku tegay inay tahay wasiilo ka mida min wasaa'il jihaad oo shuruud uu ku xidhay kutubtiisa qaarkood sida maalan kutubtiisa kitaabka ugu dambeeyey saxiixu mawaarid idam'aan tacliiqiisa ayuu sheekhu halkaa ku taqriirinaya marka mas'alo culimmadii waaweyneyd ay maalan wax weeyaan maaragtay ay ka hadlayaan amaa dadka abriyada ee muslimiinta allayntoodu iyadu marna ma bannaanayso ruuxu hadduu muslim yahay hadduu muslim yahay oo inuu muslim yahay la hubo yacni waxa weeye dilkiisu xaalada naadira unbay bannaanaan karta xaalatu maalan tatarusi almuslimiina bilkufaar oo kaleeto yacni gaaladu markay gaashaan muslimiinta ka dhigtaan oo la dagaalankooda si kale loo gaarhi waayo in muslimiinta la mara mooyaane waa masale ay culimmadii fuqaadii hore ka hadleen oy leeyihiin yani ibnu taymiya caleyh raxmatullah ijmac uu kusoo guurinaya way bannaan tahay buu leeyay ayadoo gaalada loola qastahayo yacni oon muslimiinta loola qastaynin markaasi waxa weeyaan wixii lagu gani karo waa lagu ganayaa buu leeyahay haddii muslimiinta gaashaanka ay ka dhigteen ay wax noqdaanna yacni waxa weeyaan dembi dadkii kasoo gaarhi maayo maxaa leeyay jihaadkii baan si kale loola imaan karin buu leeyay ibnu taymiya caleyh raxmatullah yani kitaabkiisa majmuuculfataawa buu kaga hadlaya marka masaa'il waa jirtaa xaalada waa jirtaa naadir ah oon badnayn oo sidaasoo kaleeta ah laakiin asal waxaa ah damka ama dhiigga ruuxa muslimka inuu xaaraam yahay gelitaankiisana in aada looga taxadaro xaaladda la geli karaayo inay noqoto xaalad naadir ah oo xaaladahaas shareecadu ay u fasaxday limasaalix raajixa daraaddeed ay u fasaxday wabilahi tawfiiq sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay walaal waxaan leeyahay meherad waxaanan iibiyaa waxaan bixiyaa canshuurta caadiga ah bil walba waxa kale oo aan bixiyaa macaashul macaash boqol kiiba shan iyo labaatan ah waa nidaamka waddankan uu ka hadlaya walaalkani nidaam nidaamka waddanka u yaala ayaa sidaa ah marka waxa marka wuxuu nidaamku ii ogol yahay in aan gaari aan meheradda ugu shaqeeyo inuu in aan qiimihiis wuxuu doono ha noqda in aan deyn kusoo qaato kadibna aan lacagta tartiib tartiib u bixiyo marka aan lacagta canshuurta dawladda u celinayo waxaa la ii ogol yahay in aan yacni eh, lacagtii aan baawarka ku bixinayay ee aan qiimo aan canshuurta ka gooyo Een, marka arrintaasi ma riba ma- eh, xaaraan ma dhu- ma ku dhacayaa muxuu sharcigu ka qaba walaal jasaakum allahu khayr
ma fahmin su-aashaas
waa masale iska f- waxba dukaan buu leeyahay wuxuu rabaa inuu deyn qaado mas'aladu waxa waaye een, mas'alada jawaanibteeda iyadoon si fiican loo fahmin lagama jawaabi karo laba mid baa lagu fahmi karaa ama sharax dheeraad oo aad u badan in lagu siiyo ama inaad waaqicaba la nooshahay ay arrintu ka jirto marka een, mas'alo aanan si fiican u fahminna hadda jawaab kama bixin karo intanna waxaad moodaa inaanan ku fahmi karin marka malaha waxa weeye duruusta dambe markii un laysoo fahansiiyo unbaan ka jawaabi doonaa insha allah jazakum allahu khayr Een, sheekhan walaalkan wuxuu leeyahay sheekh ilaahay dembigaaga ha dhaafo su-aasheedu waxay tahay shirka kenya ka socda culimmadu wax dowr ama ku leeyihiin
Ay- shirka ee ka socda kenya ka socdaay Een, horta waxaa fiican aad isweydiisaan muxuu yahay yaase wada intaydaan odhan culimmadu dowr ma ku leeyihiin muxuu yahay yaase wada fiican aad isweydiisaan shirka waxa wada waa waa dowladihii uun soomaaliya burburiyey kulligoodna damaaci kale soomaaliya nin shalayta ku burburiyeyna maanta wax kuu dhisi maayo masalada labaad nimanka meesha jooga ee matalaya soomaali matalaya ayaguna waa nimankii shalayka dhul- dhulka burburiyey way ninkii shalay dhulkaaga burburiyeyna wax kuu dhisi maayo culimmadu dowrkay ku leeyihiin iyo kaalintay ku leeyihin haddaad i weydiisaan dowladaha meesha isugu keensaday dadka meesha fadhiyana culimana ma arki karaan dad akhyaarana ma arki karaan kuwan qabqablayaasha ee meesha laysugu keenayna culimana ma arki karaan diinna ma arki karaan soo ma waa dad meel lagu xaraystay oo khaanad lagu qufushay wixii raalli laga yahay unbaa loo geeya oo loo ogolaada aniga waa u tegey hadda idin hor fadhiya eeldhowreed intay joogeen baan u tegey meeshay deganaayeen baan ugu tegey waxaan ka codsaday inay isiyaan jaanis yar oo kelimo aan ugu jeediyo dadka nasiixa ah waxay ugu jawaabeen meeshan looguma talagelin diin iyo wadaad looguma talagelin bay dheh masaajidka tag wixii masaajidka ugu yimaada wax u sheeg marka haddaad aragtaan dadka meesha jooga runtii haddaad yacni waxa weeye qaarteega waa laga yaabaa inay idinku jiraan haddii aad aragtaan dadka meesha jooga weligiin idinma gelayso soomaali baa noocani ku jiray weligiin idinma gelayso dadka kuwii ugu liitay baa meesha tegay xaqiiqa markii la yidhahdo diin iyo warkeeda iska daayo culimo iyo ninkii waxoogaa lagu arko nooc akhyaarnimo ah xataa way siira dhantaan nooc wadaninimo ah ninkii lagu arko inay ku jirto waxaa la isku dayayaa in la fankoro markaasi waxa weye laga daba qaato marka culimmadu dowrna kuma leh kaalinna kuma leh kumana yeelan karaan wabillahi towfiiq sheekh sa'alkani wuxuu leeyahay walaal waxaan bartaa cilmiga dhakhtarka xoolaha waxaadna ogtahay xo- waddankan xoolaha ugu badan ee haystaan waa doofaarka marka een, waxbarashada noocaas ah ee, maadaama uu doofaar meeshii soo gelayo maxay noqonaysaa islaamka muxuu ka qabaa
Een, haddee u malayn maayo inaan hadda ku dhahayo doofaar gacanta la gal doofaarku waa nijaas nijaanasana gacanta lalama galo xoolo kale lagu barbaran karaa jira laakiin meeshaad wax ka baranaysay ku xidhan tahay haddii waxbarashadu ilaa heer daruuro ay gaadhsiisan tahay yacni markaa waa la dhihi karaa min baabi daruura ku barbarood kadibna gacmaha iska dhaq laakiin heer daruuro ma gaadhsiisan tahay waxbarashadu mise ma gaadhsiisnaa isweydiin leh kolley kolley waxaan kugula talin lahaa meelo badan oo laga bartaa jiroon doofaarna joogine waxbarasho u raadso insha allahu tacala wabillahi towfiiq
jasaakum allahu khayr akhi sa'alkani wuxuu leeyahay walaal waxaa jirta culimo diidan jihaadka maxay adiga kula tahay culimadaas arrintooda baa jirta culimo jihaad diidan baa jirta waa culimo gaalo ah kuwaas culimo maaha laakiin su-aashu saa uma taallo saas maaha mas'aladu waxa weeyaan dhacdooyinka caalamulislaami maanta ka socdaayay ayaa wijahaatu nadarka iyo aragtida culimmadu ku kala gedisan yahay oo nina u arkaa dhibaatooyinka ay keenayaan inuu ka badan yahay faa'iidaday keenayaan qaarna ay leeyihiin maye maslaxadiiyo faa'iidaday keenayaan baa badan culimmadu marka qiyaasta masalada wey masalada isku khilaafsan yihiin jihaadka asalkiisa nin diidani ma jiro soo ma ninkii diidaa waa gaaloobaya leanna waa yani waxa wey mima yuclamu min addiini bidaruura wey yani ninkii yidhaahda jihaad ma jiro kufrigiisa shaki kuma jiro laakiin culimo diidani ma jirto culimada yani waxa wey diida lagama cabiraye shaygan jira ee hadda socdaayay ma waafaqsan yahay jihaadkii shareecadu jidaysay mise ma waafaqsana halkaasay culimada isku khilaafsan yihin ninkii yidhaahda marka ma waafaqsana macnaheedu maaha inuu jihaadkii diiday saasay macnaha macnaheedu ma aha inuu jihaadkii diiday masaladu marka halkaasay kusa leedahay ee maa macnaha jihaad baa la diiday culimaa diidayo ma aha waxaa la qiyaasayaa masaalix intee leeg baa ku jirta masaalix intee leeg waxyaalahan dhacaya masaalix intee leeg baa ku jirta oo muslimiintu ka helaya ninba dhinac buu marka iska taagayaa wuxuu adeegsanayaa ilaahay cilmiguu siiyey wuxuu adeegsanayaa fahamkuu ilaahay siiyey wuxuu adeegsanayaa aqoontuu ilaahay siiyey caqligiisuu adeegsanayaa kadib waxaa natiijada usoo baxday baa waxay noqon kartaa in uu yacni waxa weeye waxaani dhibaatooyin fara badan uu la yimid oo uu kuu tirinayaa tanaa ka dhalatay tanaa ka dhalatay tanaa ka dhalatay tanaa ka dhalatay tabar ma hayno maynaan diyaargaroobin waxbuu akhriyaya waxbuu akhriyaya intaasoo waxbuu isdaba dhigaya tanaa marka waxay gaadhsiisay ijtihaadkiisa waxume isma laha hawaraac ma aha laakiin waxay gaadhsiisay in ay la qumanaato oo diin ahaan ay ula qumanaato waxa maanta socdaaya inay muslimiinta ayna dani ugu jira soo ma ninna dhinac kaleu iska taagay oo markuu miisaamay cidhiidhi cadaadiska maanta muslimiinta haysta sida loo daba socdo dhibaatooyinka loo geysanayo sida loo burburiyey sayna u nabadgelaynin inay maanta ku qasban yihiin inay tilaabadan qaadaan wabitaali inuu jihaad sharcigo dafcigiya ninna halkaas iyo ka tusta ayib waxaan marka leenahay hadduuna ruuxu hawaraac ahayn kii hawaraaco isaga hawadiisii iyo naftiisii ama waxoogaa inta la siiyey markaa isagu yacni halkaa ka indilaaqaya kaas isaga waxa weeyaan warkiisu ma yaalo laakiin ninkii culimaha diintana aqoon u leh islamarkaana ijtihaadkiisu meel meelaha ka mida ku qanciyey in sha allahu tacaala wuxuu gelayaa xadiiskii nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh ida ijtahada alxaakimu fa akhطa'a falahu ajrun waida ijtahada fa asaaba falahu ajraan buu gelaya hadduu khaldamo oo ijtihaadkiisii la khaldamana ajir buu leeyahay dembigiina waa loo dhaafaya dembi kama kama kama yani ugama imaanayo haddii uu saxsan yahay oo ijtihaadkiisa ku saxyeysan yahayna laba ajir buu helayaa insha allahu tacala laakiin waa inuu mujtahid yahay ijtihaadkiisii cilmigiisu gaadhsiiyey niyad wanaagna ay ku jirto o ikhlaas ku jiro hadduu markaa kadib gafo insha allahu tacaala cafi weeyey bal ajir buuba ka helaya wabilahi tawfiiq
sheekh saa-iilkani wuxuu leeyahay kole waa nin waxbarta yacni wuxuu leeyahay jimcayaasha haddii uu macallinkaygu ii diido cudurdaar ma leeyahay mise waciidkii ayaan ku dhacayaa oo waan dambaabay fadal raxiim wuxuu nabigu leeyahay salawatu rabbi wasalaamu calayh inama taacatu fi lmacruuf waxaa laysku ateecayo ruux amarku siiyey aad ku ateecayso waa wixii shareecadu ogoshay xataa waalidkaa cid kaaga xaqniba badan ma jirto waalidkaa hadday xumaan ku faraan ka yeeli maysa wain jaahadaaka calى an tushrika bi ma laysa laka bihi cilm falaa tuطichuma wasaaxibhuma fi dunya macruufa waalidkaa hadday shirki iyo gaalnimo kugula dadaalaan ha ka yeelin buu ilahi yidhi subxana wa tacala laakiin adduunka wanaag kula saaxiib adduunka xaqoodii sii laakiin gaalow ha ka yeelin sidoo kaleeto ninka madaxda ah hadduu ku yidhaahdo waxaa samee macsina ee tae ka yeeli maysa macallinkaaga warkiisa iska badaa hadduu gaal yahayna warkiisa iskaba dhaaf walan yajcala allahu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiilan gaalku mu'minka dushiisa suldaan iyo awood kuma leh hadduu macallinkuu yahay xaq uma uu lahaa adigana xaq uma lihid inaad qaadato wixii shareecada khilaafsan samee hadduu ku yidhahdo waajib kadag hadduu ku yidhahdo waa inaad khilaafto hadduu macsiyo samee ku yidhahdo waa inaad khilaafto nidaamkiibaa diidaya nidaamka laftiisa diid ya ilan ka ilaahay baa ka horreeyey soo ma ka ilaahay baa ka horreeyey ilaahay baa kaaga xaq weyn oo amarka ku siiyey ka ilaahay yeel subxana wa tacaala jumcada tukaa lagu yidhi saddex jumco ninkii ka taga oo isku xigay buu nebi sal lla alay waslam ilaahay qalbigiisuu daboolaa markaa fududaysanin waa inaad u hesho jaanis u hesho inaad soo tukato haddaad weydo ilaahay waajibkiisa ha uga tegin wax adduunye ah tacliimtan waa tacliim adduunye soo ma adduunyaha uga tegin wax ilaahay kugu waajibiyey subxana wa tacaala bedel kaleeto raadso waxbarashadaada meelaad kusii wadan karto cibaadadana ku wadan karto raadso insha allahu tacaala ilaahayna wax ka khayr badan buu ku siinaya insha allah maxaa yeele nabigeena wuxu uhi sal lla lay wasalam man taraka shay-an lilaahi cawadahu allahu khayran minhu buu nabi uhi salawatu rabbi wasalamu caleyh ninkii shay ilaahay dartii uga taga wax ka khayr badan buu allah ugu bedelaa shaygan iyo cibaadadaadii haddaad isku wadan weydood ilaahay waajibkiisa iyo cibaadadiisa dartii uga tagto waad arki wax ka kuu dhaamoo kaaga fiican bu ilahay kuugu bedelay subxana wa tacala laakiin kalsoonidii la imow hana ku raaligelinin macallinkaaga iyo yacni heedhmastahaaga midna ha ku raaligelin wuxuu ilaahay uu ka- kuugu cadhoonayo subxana wa tacala marna ha ku raaligelin maxaa yeelay haddaad ku raaligeliso ilaahay isaguna wuu kuu cadhoon ayagana wuu kuu cadhaysiin waa ka xadiiska saxiixa nabigu odhanaya salawatu rabbi wasalaamu calayh mar man arda annaasa fii sakhati illaah ruuxii dadka ku raaligeliya wax ilaahay ka cadhoonayo allah wuu u cadhoodaa dadkana waa u cadhaysiiya ruuxii dadka kaga cadhaysiiya wuxuu ilaahay raalli ku noqonayo dad isaguna raalli buu ka noqdaa dadkana wuu u raaligeliya raalli buu ka dhiga yacni qalbigoodii bu ilahi subxana wa tacaala u u xasiliya marka ilaahay raaligelintiisa ku dadaal macallin iyo macnaha dawlad toona raaligelinteeda waxbaa ku dadaal wabillahi tawfiiq Eh, sheekh saa-ilkani wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh allah aba- allah ka abaalmaariya muxaadaradii qayimka ahayd su-aasheedu waxa weeye buu yihi sheekh xadiisulqudsigu sidee kusoo degaa muxuuse kaga duwan yahay qur-aanka maadaama ay labaduba hadalka ilaah yihiin bismillahi raxmaan raxiim xadiisulqudsiga iyo qur-aanka farqi furuuq baa udhexaysa oo culimmadu ay u kala saaraan furuuqda waxaa ka mid ah xadiisulqudsiga qur-aanka lafdigiisa iyo macnihiisuba waa hadal ilahi subxana wa tacaala qur-aanka lafdigiisa iyo macnihiisu labaduba waa allah subxaana wa tacaala hadalkiisa wa ee xadiisulqudsigana sidoo kaleeto lafdigiisa iyo macnihiisuba waa allah subxaana wa tacaala hadalkiisa wa laakiin maxaa u dhexeeya waxaa u dhexeeya qur-aanka allah buu nagu addoonsaday fa inaan ku akhrino salaada qiraa'adiisa waana lagu addoonsaday laakiin xadiidulqudsigana laguma addoonsanin ku camalfalkiisana lagu addoonsaday laakiin ma geli karo bedelkii qur-aanka oo tilaawadiisu mutacabad kuma nihin laguma addoonsaninoo salaada kuma asaxayso salaada kuma asaxayso laakiin labadooduba mid walba macnihiisa iyo lafdigiisaba xagga ilaahay buu ka yimi subxaana wa tacaala waxaa ka gedisan xadiidka nabawiga ah xadiidka nabawiga ah lafdigiisa nebigaa iska leh macnuhuna xagga ilahay buu ka yimid maa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa waa waxyi macnuhu oo ama qalbigiisa lagu soo dejiya lagu soo lagu ama malaku jibriil baaba loo soo dhiibaa laakiin kelimaadka nebigaa iska leh salawatu rabbi waslamu caleyh kelimaadka rasuulkaa iska leh macaaniduna xagga ilahay bay ka timi subxana wa tacala wabilahi tawfiiq jazakum allah khayr jazaa Eh, sheekh saa-ilkani wuxuu leeyahay sheekh waddankan meel walba ribo ayaa gashay beeca tartiib tartiib loo bixiyo maxay diintu ka qabtaa haddii tartiib tartiib loo bixiyo wuu ka raqiisanaanayaa yani haddii kaash loo bixiyo wuu ka raqiisanaanayaa in yacni eh, tartiib tartiib loo bixiyo micnuhu ribadu siday ka tahay wey waa wixii tartiib tartiib loo bixiyo deyn lagu qaatay yani waa nooc meel ribaa soo gelaysa waa kolley ujeedadu u socotaa
beeca waa labo beecul ajal mid la yidhaahdo taqsiidkuna markaa uu qeyb ka yahay iyo beec la yidhaahdo naqdi naqdiga waxaa la yidhahdaa waa beecan kaashka wixii baad bixinaysaa waxaagiina waad la wareegaysaa beecna waa dayn oo beecul ajal baa la yidhaahdaa beecul ajalka ama shaygii baa lagu dayminayaa lacagtiisiina dib baa lagaaga rabaa ama ma ahe waxaa lagu odhanayaa shaygani hadda haddaad kaash u bixinayso waa boqol haddaad dib iga siin doontona waa boqol iyo toban haddii uu sidaasoo kale yahay baycul ajal baa la yidhahdaa culimmada intooda badanna jumhuurtooda way bannaynayaan laakiin shuruud bay ku xidhayaan shuruudda ku xidhan waxa weeye ruuxan ah, shayga kaa gadaya waa inuu isagu leeyahay oo horta milkigiisa uu ku jiro saa marka la leeyahay waxaa laga ixtiraazaya oo layska ilaalinayaa bangiyada in badan oo hadda yacni islaamkii banki isku magacaaba maca- mucaamalaad ay dadka la galaan oo ay muraabaxa ku magacaabaan oo maalan waxa weeyaan shaygii adaa soo fiirsanaya kambanigii baad la soo heshiinaysaa baabuur ama guri ama wuxun waa heshiiskii baad soo gelaysaa ayagii baad u tegaysaa waxay ku leeyihiin waa gadaynaa waa gadaynaa markaan gadna kadibna adaan kaa gadaynaa waxbaanan ku saaranaynaa qaab noocaas oo kaleeta muraabaxa la yidhaahdaa shuruud bay leedahay shayga waa in uu mulkiyo bangigu intaydan idinku heshiinin waa inuu isagu leeyahay wixiisii oo isagu leeyahay oo dukumintigiisa isagu ku qoran yahay oo uu leeyahay waa inuu yahay markaa kadib baad adiga kala heshiin kartaa oo uu ku dhihi karaa haddaad kaash igu siinaysana waa inta haddii aad yani dib iga siinayso in yar in yar ii siinaysana way ka badan tahay oo waa inta shardi waxa ah haddana haddii ay la gaadho wakhtigii ugu dambeeyey waxaan aad bixin lahayd ood ku bixin weydo waa inuusan dulsaar ku fulin haddii meeshaa ay soo gasho haddaad bixin weydo wakhtigii markii la gaadho wax kugu laabnaadana ama aad bixin weydo markaasi waxaa kugu bilaabanaya dulsaar ama ziyaadaa ku fuulaysa marka iyaduna waa ribo marka waa in macnaha waxa weeye shuruudda noocaas oo kale la ilaaliyo haddii beecul ajal uu yahay hadduu beeculmuraabaxa yahay waa inuu bankigu mulkiyo adigiiyo isaga waa inuusan heshiis idin hormarin idin hormarin oo horay aydaan u heshinin intuusan bankigu mulkinin xataa ballanqaad rasmi ah oo adigana laazim kugu ah isagana laazim ku ah waa inuusan jirin haddiise dukaanka alaabta taalla aad u tagto ninkani alaabtuu ka ganacsadaa alaabtuu gadaa sariiruhu gadaa maalan biruhu gadaa markaad u tagtay wuxuu ku yidhi niyow haddaad kaash haysana waa boqol haddaad iga siin doonta dib iga siin doontana waa boqol iyo toban boqol iyo tobanka intaasoo bilood baad igu siinaysaa haddii ay wakhtigii dhaaftana wax siyaada ama jirto haddii ay sidaas tahay markaa beecul ajal baa la yidhahdaa culimmada intooda badanna waa bannaynaya wabilahi towfiiq
sheekh su-aalkani wuxuu leeyahay walaal waxaa tidhi dadka xunxun alla dartii u gooya dadka fiicfiicanna alla dartii u soo dhoweeya marka kuwa xunxun sidee wax ugu sheegaynaa
gooya macnaheedu waxa weeyaan waxba hau sheegina ma aha gooyadu macnaheedu waxa weye qalbigaaga ka gooy qalbigaaga ka goo ha jeclaanin hiilanayan idin dhex marin wale iyo soo dhawaysina yuusan ku dhex marin oo kalgacallo qalbiga ku gasha ah laakiin hadduu qaraabo yahay xuquuqdii qaraabtinimada waa leeyahay hadduu waalid yahay xuquuqdii waalidnimo waa leeyahay soo hadda aayaddan akhriyayna ma ahayn a haddii waalidka gaalnimo kugula dagaalayaan iyagii baa gaalo ah gaalnimona way ka shaqaynayan inaad gaalowday ka shaqaynayan iyaguna waa gaalo rabbi gooya ma dhihin ee muxuu yidhi wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala warkay wataanna ha ka yeelin ayagana xaqoodii sii baa lagu yidhi adduunyada asmaa bint abi bakar radia allahu canha waata nebiga u timid salawatu rabbi wasalaamu caleyh magaalada madiina waxay tidhi nebi allow hooyaday baa timid hooyadeed gaal bay ahayd marka hooyaday baa timid waxayna iigu timid hunguri ay qabto rajay iga qabtaa inaan wax siiyo waana gaal mushrikad wey nebi allow ma siiyaa ma xidhiidhiyaa nebigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam silii ummikii buu nebigu ku yidhi sal lay slm hooyadaa xidhiidhi gaalba ha ahaatee hooyaha xidhiidh bale laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsituu ilayhim kuwa aan dagaalka idinkula jirin in aad u baarinimo samaysaan ood u cadaalad samaysaan ood u samafashaan ilaahay idinma diidin baa layidhi waa wixii samafal iyo xidhiidhin ah amaa masalada dacwada gaadhsiinteediiyo in loo naseexeeyo taasi waa taasi waa waajib taasi waa waajib fircoon baaba layidhi u tago wax u sheegay dadku fircoon saan kama sokeeyaan idhabaa ilaa fircawna faquulaa lahu qawlan layinan lacalahu yatadakaru aw yakshaa muuse iyo haaruun fircoon baa loo diray haddana ilaahay ogyahay inuusan waxba yeelin alla ogsoon yahay subxana wa tacala marka wax sheegidda iyo dadka in wax loo sheego loo naseexeeyo oo la waaniyo oo macyego yani wax way isma diidayso qalbiga ha ka jeclaanin laakiin haddana maca daalika xuquuqda kugu leeyahay bay ka mid tahay inaad u naseexayso wabilahi towfiiq